dhegeysanaeda cadis taar fm codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan aan horeys huban kusoo dhawaada xubinta wargeysada caalam waa wargeysada dhegeysa waxyaalaha kala duwan ay qoreen wargeysada dee waa wargeyska daily nation iyo the standard oo subax waliba halkan ka dhegeysta marka laga reebsatay sabtida iyo xadda wargeyska saaka halka wuxuu qorayaa dhegeystayaal waxaa leeyahay dabcan wuxuu iminkan kuranayaa waa dabcan mirihii markaasi hanshek waa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga raila odinga dabcan saaka warbixinta ay ku socotaa waxaa sidoo kale iminkan markaasi lagu amray ciidamada booliiska in markaasi wax ay ka qabtaan howlgalada ku aadan iminkan looga hortagayo kuwa markaasi boodhaboodhaada dhibaatada tacdiyada guud ahaan wadanka ka geysta sida wargeyska bogiso lixaad toddobaad uu qoray saaka sidoo kale iyadoo shalay markaasi la xusay maalinta haweenka ama dumarka dhegeystayaal wargeyska waxauu sidoo kale halkan qoraya gabanii hore ee countiga nairobi waxaa gabana markaasi xilka laga qaaday michael mufisonko oo markaasi mareykanka socdaalaan usan tegi karin halkaasi iyadoo markaasi arrimihiisa kiisaskiisa xaaladihiisa kiisaska yeelaan maxkamadaha awgood ayaa markaas lagu baangareeyay in uusan socdaali karin ama u socdaali karin dhanka mareykanka aan ku bilaa wargeyska saaka dhegeysta booggiisa afraad wuxuu halkan leeyahay faafaahiin qeybta afraad si toosa u aadno wuxuu halkan leeyahay dabcan raila odinga waxaa iminkan uu guranaya waxyaalihii markaas uu kasoo wada shaqeeyey ama uu kasoo shaqeeyey ayna kasoo wada shaqeeyeen madaxweynaha uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga waa markii ugu horeysay mucaarad markaasi dowladda ku biratan iyo wadankii markaasi as-aaska dhegeystay waxaana waqtiga ka dambeeyey heshiise kala duwan ay dabcan ay ka dhaceen wadanka iyadoo ay aadna iskugu dhowaadeen madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo raila odinga waana midda markaas iminkan uu ku naaloonayo arrimihiisa higsigiisa doorashada wadanka ka dhici doonto labada kun laba laatanka taasoo iminkan aada iskugu haleynaya madaxweynaha dalka iyo garab xoogan markaasuu ka heli doono dabcan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata heshiiskii waxyaalihii markaasi kasoo baxay sidoo kalena iminkan azimiola umoja xisbigiisa uu la soo baxay ama sidoo kale uu doonayo in kenyaanka dhammaan uu ka mideeyo ururka ama xisbigaasi weyn ay la soo baxeen dhegeystayaal madaxweynaha iyo raila omolo odinga raila omolo odinga wargeyska wuxuu halkan aada oga faaloonaya sidoo kale kaga hadlaya waqtiyadii waxyaalihii markaasi ka dambeeyey in ay markaasi wada shaqeyntooda hansheeg agosto labada kun toddoba iyo tobankii wixii markaasi waa doorashadii guud kadib wixii ka dambeeyey i e b c ayaa markaasi ku dhawaaqday madaxweynaha dalka uhuru kenyaata in si markaasi caadi loo doortay laakiin nasa waa kuwa ururweynihii nasa oo raila markaasi qayb ama xubinka ah waxaana uu isaga sheegay isaga iyo ku-xigeenkiisa soka in ay markaasi dacwad ka gudbiyeen ayna sheegeen inay arrintaasi sax ahayn kadibna buuq maxkamada ayaa markaasi go-aan kasoo gaartay waxaana markaasi meesha ka saartay kuna sheegtay in fresh election ama doorasho markaasi ah ay loo dareero sida maxkamada ay ku xukuntay waxaana markaasi ahayd kowdii sebtembar labada kun toddobiyo tobankii octoobar oktoobar lix iyo labaatankii labada kun toddobiyo tobankii kenyaanka ayaa markaasi doorasho kala galeen inkastoo laakiin xubno qaar ah markaasi waa ururweynihii naasa aysan markaasi ka qayb dhegeyso waqtigii doorashadii dabcan waqtigii ay markaasi hansheeg evolution ay bilaabatay wargeyska halkan kaga hadlaya waxaa leeyahay octoobar soddonkeeda labada kun todobiyo tobankii wuxuu uhuru markaasi la siiyey dabcan uu ku dhawaaqay in asaga ay uu markaas yahay haddana qofka markaasi kenyaanka mar kale ay soo doorteen novembar labada kun sideed tobankii uhuru kenyaata ayaa markaasi dabcan loo dhaariyay xilkiisa markiisi labaad janwari soddonkeedii ayaa haddana markaasi dabcan raila isagana isku daariyay inuu yahay madaxweynaha ummadda madadka ee kenyaanka taas processkeeda ama hirka ee markaas uu ka dhacay dhegeystayaal qeybta markaas uhuru park iyo markaas dibadbaxyo xoogan ay daba socdeen arrimahaasi maarso sagaalkeeda labada kun toddoba tobanki uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxweyne raila dabcan madaxweyne uhuru kenyaata iyo raila odinga ayaa markaas heshiis gacan qabsi heshiis markaas laisku cafirayo heshiis markaas lagu mideynayo dabcan mar kaliya warbixinada kasoo hormuuqdeen iyadoo taasi dhammaan laga soo warhayn waa midda markaasi lagu kala hirdoobay ama ku kala irdoobeen qaar kamid a xubnihii saaxiibadii dhinacyada kala duwan sida madaxweyne uhuru kenyaata iyo sidoo kale dhinaca kale ee raila omolo odinga dabcan asxaabtii xulafadii markaas isla hayeen aysan ku heshiinin dhegeystayaal wargeyska wuxuu markaas halkan qoraya dabcan novembar toddobayo labaatankii dabcan guddi ayaa lasoo saaray oo markaasi kasoo badshaqeeyaan ama kasoo indhaindheeyaan kasoo sidoo kale soo darsaan bal hanaanka ugu wanaagsan ee wadanka markaas lagu wadi karo iyo weliba cidda markaas mudan in markaas ay hogaamiso arrinta afar iyo toban guddi ayaa markaas loo xilsaariga horkacay sanatarkii gaarisa allahu naxariisto sanatar yuusuf xaaji waxaa sidoo kale markaasi guddiga haddana maxkamadda meesha ka saartay kana turtay waa maxkamadaha raacfaanka waa maxkamadaha sidoo kale maxkamada ugu sare maxkamada sare iyo maxkamadda raaxfaanka b b-da ku sheegtay inay tahay mid markaas baalmarsan sharciga sidoo kale aan markaas loo hogaansamo dadeel rabanaysan loo marin laakiin waxaa ka horeysay dhanka baarlamaanka in laga soo mermeriyey dhegeysta laakiin wixii waqtigaas ka dambeeyey maxkamadda dabcan way ayiday oo markaas waxay sheegtay inaysan markaasi ay ku taageersaneen labada kun koob iyo labaatankii raila ayaa markaasi loonj gareeyay ama sidoo kale daafuray azimila umoja wuxuuna markaasi ka daafuray countiga markaasi nakuru sheegana inay tahay markaasi xisbi mideysan xisbi kenyaanka markaasi ka wada shaqeyn doono asxaabta iyo sidoo kale ay ka wada shaqeyn doonaan labada kun laba labaatanka februaayo lix labaatankeeda ay ahayd markii jubilee party oo xubnaha markaasi kala duwan ay markaasi ku dhawaaqeen in sidoo kale ay taageero xoogan siin doonaan dhegeystayaal azimio laumoja iyo raila odinga waa midda markaasi iminka raja oo gelinayso sidoo kale leeyahay marihii hansheg ama gacanqabsigii ama markaasi kasoo shaqeeya ayaa markaas iminkan aad u qusla u dhowla cadeynaya sida wargeeska saaku halkan qorayo faahfaahin macluumaad fara badan ayuu qoraya dhegeystayaal waqtiga ugiisinu hayo wargeyska soo qabso buggiisa afraad sidoo kale kaga akhriso halka madaxweynaha sidoo kale shalay wuxuu amray in ciidamada booliska tilaabo ay ka qaadaan sida wargeyska buggiisa lixaa toddobaad uu qorayo kadib markii la dhibaateeyey gabar wadada markaasi forest road ee xaafadda nairobi ama countiga nairobi dabcan boodhaboodhada ayaa markaasi lagu eedeeyey in dhibaatada ay ka dambeeyeen waxaase la sheegay inay dhibaatada markaasi ay soo badatay boodhaboodhada ay ku keenaan wadanka kuwaasoo la sheegay in ay si markaasi burcadnimo ah weerar ah qowlisto ah ay markaasi u shaqeeyaan qaarkood taasoo madaxweynaha shalay uu oga digay iyadoo la xusayay maalinta dumarka ama maalinta haweenka ee shalay dhegeysaal inkastoo ay mudanta mar walba in dumarka la xuso laakiin shalay ayaa markaasi qaramada midoobay ay u xustayba ama loo qontay waqtiga in markaasi la xuso shalay ayay ku ekeyd dhegeystayaal laakiin wargeyska wuxuu halkan aada uga hadlaya waxaa hadda laleeyahay iyadoo markaasi dadkii ka dambeey qaarkood lasoo qabtay halka qaarna markaasi intaas waa dabcan tiro aada u tiro badan ee boodhaboodha ciidamada booliska ay soo qabteen kuwaasoo iminkan baaritaana ay wadaan laakiin waxaa leeyahay ninkii markaasi ka dambeeyey ayaa markaasi ciidamada booliska gacanta usoo dhigeen iyadoo la sheegaya in dhibaato xoogan qoysaskiisa xitaa uu markaas u geysto dabcan waxaa la sheegaya in ay dadka boodhaboodhaada ay sheegeen shakhsiyaadka markaasi ka dambeeyen ayaga oo ayagana arrimahaasi ka hadlaya waxay sheegeen in boodhaboodhaada keliya fartaan lagu fiiqi karin ama sidoo kale dadka dhammaan aysan wada sineen qaarna markaas ay yihiin kuwa qaswadayaal ah dhibaato wadaa laakiin waxay sheegayaan inay aada uga xunyiin sidoo kale ka raaligelina waxalii markaasi ka dhacay taasoo baraha bulshada aada u qabsatay duleey wuxuu leeyahay madaxweynaha proud waxaan dabcan ku faanaynaa gabdhaha markaas wax barteen sidoo kale fursadaha kala duwan ay shaqada herteen oo markaasi iskuulada sidoo kale ku biiray jaamacadaha sidoo kalena qaadanayaan dooqooda ama joyskooda ay jaamacadaha markaasi manhajka ama waxyaalaha markaas ay rabaan in ay ka qaadanayaan jaamacadaha waa mid markaas lagu faano dumarka ayuu markaas leeyahay dhegeysta arrinta waxay markaas imaatay shalay iyo isku soo aaday iyo daraad oo ay markaasi qaar ka mid ah dadka wadada halkaasi ka shaqeysta ay gabadhaasi ay aada u foodayeen kadibna waxaana markaasi qaar ay ku sameeyeen iyadoo gaarigeeda ku jirto waxaa leeyahay halka wargeeska uu qorayaa ilaa iyo sanadkii lacag fara badan ayay boraboorada soo xareeya income waxaa leeyahay saddex boqol konton todoba bilyan ayay markaasi soo xareysaa waxaana markaasi markii la firiyo isku celcelisa populationka koob iyo toban ayaa kenyaanka ah dhegeystayaal kuwaasoo markaasi ka howlgala mid qarsoon iyo mid aan qarsooneyn dhegeystayaal kuwa directly indirectly loo kala yaqaano kuwaasoo kaga shaqeeyaan boodhaboodhaada sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed milyan ayaa markaasi boodhaboodhaada ay soo saartaa maalintii waa tiro markaasi aada u tiro badan oo waxaa leeyahay dabcan ma laga maarmo oo waxay yihiin markaasi kuwa ka shaqeyso sidoo kale ka shaqeystaa ama ku shaqeeyaan hanaankooda markaasi shaqaa ay ku raadsadaan dhegeystayaal ugu dambeyn dhegeystayaal wargeyska halkan wuxuu qoray saaka boggiisa shan iyo tobaanaad waa gabanihii hore countiga nairobi oo markaasi maxkamadda waa golaha sanadka meeshay ka tuureen arrimihiisa hogaankiisa kadib fadeexa iyo waxyaala fara badan isdoomarin lagu arkay countiga nairobi mike mbufi sonko ayaa markaasi mareykanka waxay sheegeen in uusan halkaa u socdaali karin sidoo kale uusan fiise qaadan karin asaga iyo qoyskiisa mike mbufi sonko oo decisionka ay markaasi ka gaartay dabcan safaaradda mareykanka ee halka nairobi waxaana markaas leeyahay iyadoo arrimihiisa kiisaskiisa xaaladihiisa ay maxkamada weli yaaleen weliba arrimaha musuq maasuqa lagu haysto ayaa haddana ay ka hor istaagtay mareykanka inuu halkaas u socdaalo mike mufisonko waxaana mareykanka markaasi isaga caadiyan ay u tahayba cid waliba farta markaasi ay soo gasho ama far ay soo gasho ku saabsan arrimo musuq maasuqa wadankiisa inay markaasiisan u ogolaanin arrimaha fiisa ama halkaas uu ka tago dhegeyso sida wargeyska saaka bogiso shan iyo tobanaad uu qorayo iyadoo saakana markaas wargeyska halkan uu qorayo raila odinga azimio loomoja uu tegayo gobolka waqooyi bari weliba countiga wajeer isagana waxauu leeyahay halkaas siyaasadiisa ololihiisa uu geenayo dhegeystayaal shalayna dabcan isbuucyadan ayuu markaas isbuucyadii hore ee markaas dhammaan ku kala marayeen gobolada qaar halka gobolka waqooyi bari sidoo kalena wajeer ay maanta kusoo xirayaan sidoo kale meru ayay sii mari doonaan dhegeysal isla barito maanta iyo beri kadibna waxaa lagu soo naaman doonaa nairobi sida markaas wargeyska uu qorayo qaabka ay hanaanka ee markaas udejiseen ee u dejiyeen guddiga markaasi istraatiijiga eh la socdo raila omolo odinga azimio lomoja waqtiga owgeys iminka muscab ayaan ku wareejinaya wargeyska kale ee daily nation iyo waxyaalaha markaas ugu weyn muscab subax wanaagsan saaxiib
subax wanaagsan dhegeystayaal iminka aan soo qabto wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee subaxani uu qorayo ama uu daabacayo boga ugu horee wargeyska dabcan maanta ilaa iyo waxaa moodaa kala bar inta laga gaarayo waxa uu qoraya warbixin ku saabsan govanihii hore ama barasabkii hore ee nairobi mike mbuvi sonko ninkan ayaa waxaa iminka laga mamnuucay inuu u socdaalo dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaana waxaa leeyahay waxa ay kusoo rogtay xayiraad dhanka viisaha ah inuu u safri karin halkaasi sababo la xidhiira inuu ka mid amaba in lagu eedeynayo inuu luunsaday lacago iyo sidoo kale eedeymo kala duwan oo loo jeedinayo oo ka dhan ah masuq maasuqa ee dabcan aanu tagno bogga labaad ee wargeyska bogga labaad saddexaad afaraad shanaad ilaa iyo aanu ka tegayno waxa uu qorayaa warbixin ku saabsan mike sonko ilaa iyo aan ka tegayna bogga ee sadeedaad ayuu ku qorayaa halkaasi warbixino kala duwan oo ku saabsan ninkan laakiin marka ugu hore bogga labaad waxa uu leeyahay barasabkii hore ismaamulka nairobi mike sonko iyo sidoo kale qoyskiisa ama xubnaha qoyskiisa ah ayaa laga mamnuucay inay u socdaalaan ama u safraan dalka maraykanka iyadoo loo aaneynayo eedeymo kalena dhanka iyo masuq maasuqa oo xafiiska inta uu joogay lagu eedeeyey in uu luunsaday ama waxsiis dabamarina wax lagu eedeeyey waaxda dhankaasi iyo arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay maalinkii shaleed ku dhawaaqday in mike sonko iyadoo la tixgelinayo in arrimo masuq maasuqa lagu eedeynayo uusan u safri karin dalkaasi maraykanka waxaa xilka laga qaaday mike sonko bishii labiy tobanaad ee sanadkii labada kun iyo labaatankii kadib saddex sano oo halkaasi isqabqabsi isjidiid uu ka jiray hogaamintiisa sonko waxaa leeyahay iminka isaga iyo sidoo kale waxa uu qeyb la noqonayaa ama uu ka qeyb noqonayaa shakhsiyaad hore looga mamnuucay inay u safraan dalka maraykanka oo magac kuleh dalkani kenya waxaa ka mid ah senatorka buusiya amos wako oo sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii lagu eedeeyey sidaasi kadib markii isaga uu ahaa xeerlaalyaha guud ee dalka oo muddo siddeed iyo toban sana uu xilkaasi hayay labadii kun iyo sagaalkii ayaana lagu eedeeyey arrimahaasi sidoo kalena laga mamnuucay in uu isagu u socdaalo halkaasi lacago aada u tiro badan oo ka badan hal bilyan oo shilinka dalka ah ayaa ka mid ah waxyaabaha markaasi lagu eedeynayo mike sonko loona u cuskutay dowladda maraykanka inay oga mamnuucday isaguuse mike sonko waxauu leeyahay dowladdani kenya ayaa ka dambeysa arrintaasi waxuu leeyahay xitaa aniga haddii laiga mamnuucay inaan u socdaalo ama u safro halkaasi maysan hayn xubnaha qoyskiisa ama qoyska iyaga ayuu yidhi oo faamilka in iyaguna ay qeyb ka noqdaan dabcan xaaskiisa iyo waxaa ka mid ah ilmihiisa macruurta isagu uu dhalay waa mike sonkoe sidoo kale sonko oo halkaasi ka hadlay waxa uu leeyahay arrintan waa ay ka weyn tahay musuq maasuq oo waxyaabo kale iyo halkaasi ku hoos doogan ayuu leeyahay waanu ku gudbaynaa dabcan warbixino aad iyo aad u dheer oo ku saabsan sonko ayuu wargeysku maanta qorayaa laakiin kama gaari karayno in aan wado ama inaan dhammaantood akhrino warbixinta ku saabsan dhankaasi iyo dhugdhugleyda ama boodhaboodhada dabcan waxaan filaya wargeyska the standard inaad ku maqasheen iminka warbixin ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka bogga laba iyo tobnaad ee wargeyska ayaanu soo qabanaynaa waxa uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagoo ku sugan dalka ingiriiska magaalada london haddii aan ku guuleysto hogaanka ugu sare ee dalka waxaan xaqiijin doonaa madax banaanida waaxda garsoorka ayuu leeyahay dabcan madaxweyne ku-xigeenka oo halkaasi kula hadlayay mas-uuliyiin kale waxa uu leeyahay inta aan xafiiska joogo waxaan markaasi si madax bannaan ay u shaqeyn doonaan guud ahaan xafiisyadii hay-adaha loogu talagalay inay la dagaalamaan musuq maasuqa ayuu yidhi oo ay ka mid tahay dhankaasi iyo guddiga musuq maasuqa ka hortagay sidoo kale laamaha kale iyaguna baaritaanada ku sameeya iyo waaxda garsoorkaba loona qondeynaya uu yidhi lacago ku filan si madax bannaana waajibaadkooda loogu dayni doono in ay u gutaan ayuu wargeysku leeyahay bogga saddex-iyo tobanaad ee wargeyska waxa uu maanta leeyahay xisbiga u d a ee uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa ilaa iyo iminka waxaa khasnadiisa kusoo dhacday saddex boqol iyo konton milyan oo shilinka dalka ah oo ka kala timid in ka badan shan kun oo ah shakhsiyaad iyagu u loolamaya xeelka kala duwan ee dalka doorashada soo socota waa lacag xilliga raba inay bixiyaan dabcan ama nomination fee loo yaqaano saddex boqol iyo konton milyan ayaa ilaa hadda xisbigaasi soo gaartay ayaa leeyahay shan kun iyo in ka badan oo shakhsiyaada oo xilalka kala duwan u loolamaya ayaana ay kasoo gaartay warbixinta sidoo kale waxay tibaaxaysaa amaba leeyahay gobolada ugu badan ee lacagahan ay ka yimaadeen ama shakhsiyaadka ugu badan xisbiga kasoo codsadeen waxaa kamid a gobolka bartamaha dalka ama central rift valley ayaa kamid ah gobolka xeebta ayaa kamid ah gobolka bari ayaa kamid ah sidoo kale gobolka galbeedka dalka iyadoo nakuru iyo weliba nairobi ee magaalooyinka waaweyn ay kamid yihiin meelaha sida aadka xisbigani la isaga diiwaangeliyey waxaa leeyahay barasabyada ayaa laga doonayay inay bixiyaan shan boqol oo kun madkiiba iyada oo ilaa iyo hadda lacagaha kuwa u tartamaya xilka barasabnimo ay bixiyeen ay gaaraysa toddoba iyo labaatan milyan halka senatarada lix iyo toban milyan ay gaarayaan ayaa la leeyahay dhegeystayaal waa lacag aad iyo aad u tiro badan sida warbixintu ay sheegayso bogga afar iyo tobanaad ee wargeyska waxa uu ku qorayaa nin isagu siddeetan iyo saddex sano jir ah oo isagoo waa sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii ka lumay amaba isaga cararay qoyskiisa iminka dib loo helay muddo afartan iyo sagaal sano ah ayuu halkaasi ka maqnaa ninkani waxaa leeyahay waxa uu ka tegey ismaamulka kirinyaga halkaasi oo uu ku qabay laba xaasa iyo toban caruura ay u joogeen laakiinse hadda saddex ayaa ka dhimatay toddoba ayaa u joogaan coradiisana xilligaasi uu isaga uu tegayey waxay ahayd fasalka naasirigii aheyd waxaa iminkay jirtaa konton iyo afar sano ninkan dib ayaa loo helay dabcan waxaa laleeyahay iminka waxa uu la midoobayaa qoyskiisa ayuu dib ula midoobaya warbixinta ugu dambe haddii aan soo qabto imtixaanada ku saabsan imtixaanka dugsiga dugsiga hoose dhexe ama shahaadiga k c p e ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gebagabeeyo abaare tobanka iyo weliba qadar afartan iyo shan daqiiqo oo barqanimo ayaa halkaasi ardaydu ay imtixaanadu ay kusoo gabagabeyn doonaan waxaan leeyahay kadibna waxay sugi doonaan natiijadooda oo maalmo kadib la shaacin doono sidoo kale inta imtixaanadan ay socdeen wargeysku sida uu qoray waxau leeyahay waxaa jiray kiisas kooban oo ka dhana xatooyada imtixaanka dabcan gobolka he ismaamulo qaar ayuu halkaasi magacaaba soo qaatay wargeyska sidoo kale waxau leeyahay kuwo qaar ayaa amni dara ka jiray laakiinse wargeyska si guud waxau leeyahay iminka imtixaanadaasi waa lasoo gabagabeynayaa in isbuuc amaba sagaal iyo labaatan isbuuc ayna ardayda markaa ay dib usoo laabtaan wax baran doonaan intii laga rabay sagaal iyo soddon ayuu leeyahay dabcan toban isbuuc ayaa laga jarayaa halkaasi oo qaatay sanadugsiyeedka ugu dambe ee hadda iminka dhammaaday eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibadayaan fursad u siinayaa bal intaan ka gaarno sida aynoola wada markaasi si ay noola wadaagaan goobahay ku sugan yihiin subaxaniyo sida looga waabaristay aan ka gudubno wargeysada dhankaas iyo saaxiibada dhegeysta ugu hore ee qadka ku jira star f m hallow
asalaamu calaykum waraab wacalaykum asalaam waraxma
waa cumar kheyr jurmaala mandheer waxaa kusoo dhabeynaya cumar
alxamdulilah si wacan oo wanaagsanah waa barisanay Haye.
Ilaahay nabadgelyo waana sii Mhm.
aad jawi waa degan yahay marka arrinta foolxumada oo waxaa waaye nimankan boodhabooda wata ay sameeyaan waxaa waaye oo dumarka lagu samaynayo aad ayaan horta ugu xunnahay marka taas waxaa waaye waxaan dhihi lahaa dowladda arrintaas oo kale tillaabaha ka qaada marka gobolka waqooyi barina waxaa waaye abaar badanaa laga sheegay abaarta allah naga soo bixi roob allah na siiya saaxiibka yuusuf bakad iyo muscab macalin dhegeystayaal kista f m maxamuud daahir dhaqane kulli waa salaamaya sidoo kale aad baa mahadsan tahay eh, saaxiib star f m hallow السلام عليكم calaykum Hello.
asalaam waraxma
الحمد لله تعالى magacaagii halkaad inaga soo wacayso
ها حقدير عبد الله إبراهيم haye xagadheer nooga waran cabdulaahi
وفعلنا حقدير وبيا وعلى بانسي ولا وكاري ودرس إن شاء الله هذا الحين تقول بدنا وامتحانك قرنك وسي سي بي سي سي بي إن شاء الله واحدة واحدة من بتقلي لو لو أدري haye
الحمد لله واحدة واحدة مدة آدي آدي عن يعني قرنكنا وهذا يرى لك قوتي وهذا الحين تقول بعدنا وحاول يرى كنت أدي يرى Mhm, mhm.
مرة الحمد لله وفعلنا Aad baa mahadsantahay. sida lamid ah dhegeystaha kale star f m hallow
Hello, asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
walaalkay musaab saxa cano wanaagsan aan kuleeyahay riyaaq wayan macaan baa gaalka xorriya dowlbahan kasoo deemisahan soo dhow reyaaq
waan dhawaaya walaalkayna macaan xaafadan kaga sugnay jawigeeda aad ugu xegan yahay walaayinta ugu goona biilaanta waa masahan aha
soo xanaaqsanaan oranaya dhammaan dhegeystayaasha saar fm sidoo kale wariyaashana meel weliba kusugan soo xanaaqsanaan oranaya walaalkay soo xanaaqsanaan kuleeyahay qoraac kusoo dhaw mar laadin aad baa mahadsan tahay subax lamid ah star f m hallow
السلام عليكم calaykum asalaam waraxma maxamed tawana ee gaarisa dhikaabuure shacab gaarsi nooga waran maxamed maasha allah boqolkiiba boqol way degan tahay haye
imtixaamkii waxa baa socdaayo marka ilaah baan baryaynaan roob iyo nabad baan ilaahay ka baryaynaa Mhm.
dhegaystayaasha oo dhanna waxaan leeyahay maalinta idin wacnaa taxareed cumar buule burana waxaan leeyahay saaxib waagaa ku- caafimaad iyo barwaaqaa ku jiro aad baa mahadsan saaxib adna waan ku salaam si la mid ah subax wanaagsan
helo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma intaa aad baan ku salaamaya maariisha dowladayaanka soomaalida khaasatan nimcaan gaalsoo xiriiraya waxaa ku soo dhaweynayaa marish
maasha allah nimcaan halkan kaaga sugunaayo xaal hadalaya dee duulacaanta masaanta haye ugu horeynta idinkaan leeyahay suuxa ama wanaagsan Mhm.
markasta muslimiinta dhaafumaanta meelwaxaaleeya suuxa nasala suuriya qaygaasi islaam walaalka aad baan ku salaamayaa dhin aad baa mahadsan tahay marish star f m hallow
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu محمود داير نخاري مسلاني aad baan kusoo Gaar ah.
dhaweynayaa maxamuud الحمد لله إلهي ما اللي أنت أونه وأنا وأنا بلان كبرني haye ودبعتي معنا معنا هذا أنت معنا هذا لنا دبعتي ما جرت مرة قوي mhm مرة غياري بنت عدي دي سيالكم عليه سواح ونكسن أنت هذا لايك هو وحي ورالو دتك السوق حولا قارد كوكو تشلي وحالينا إلهي أسوبه دو دتكاس وحالينا أهل السائديو مدحضة دتك اللي حقا ميلان كدادنا والسياسة دوني mhm meeshii sadaqana ee taasaa ugu fiican dadkaas waxaniyaa loo gargaaro hala garib joogsado dadkaa waxaa loo qabto sidaas aleena walaalo eedana ilaahay samare siiyo Aad baa mahadsan tahay, gargaaro, Maxamuud.
ilaah u gargaaro aad baa mahadsan tahay maxamuud dhegeystaha ugu dambe haddii aan siiyo fursadda dhibitaanka ku jira hallow
halo stephen soo dhow saaxiib magacaaga halkaad inaga soo wacayso masaab ben ismaaciil iyo subaka saaxib yaal waa saciid cabdullahi wajeer aad baan kuusoo dhaweynayaa saciid wajeer idigoo inoo soo koobaya sidee loogu waabariistay mala nabadan ku abirisa alxamdulilah wajeer jaweeda shalay berg waa cid bedelay dareera music iska daaran yahay samacada kuxiyin asii marhay waa gartay eh, raila odinga ayaa la sugayaa ha maanta baba welcome to wajian le aad baa mahadsan tahay maxam- eh, saaxiib saciid dhegeystaha ugu dambeeya waa fursaddaan u siino Eh, dhegeystayaal xubinta wargeysyada soo maqasheen iyo sidoo kale qeybta ugu dambe dhegeystayaasha fursaddaan u siineynay yusuf bakad iyo muscab yaadiin daadeenayay barnaamijka eh, madasha ah, hogaanka aanrada ayaa noo bilaaban doona kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka xaaladda dalka halaba isniin arbaca iyo jimca ayaad si toos uga dhegeystaan warbaahinta star waa subaxnimo arbaca taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad ee maars oo sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka barnaamijka waxaa idiin soo jeedin doonaa anigoo musaab ismaaciil iyo saaxiibkayga yuusuf bakad alaab waxaanu ku eegnaa arrimaha xaaladaha dalka arrimaha siyaasadda waxyaabihii ugu dambeeyey ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal maantana barnaamijka qodob aad iyo aad u xiiso badan ayaanu ku eeganaa waa dhankaas iyo waa safarka maanta uu raila odinga ku tegi doono ismaamulka wajeer kaasi oo looga gol leeyahay in sidoo kale lagu soo jiito indhaha guud ahaan shacabka ku nool ismaamulka ama ismaamulada amaba gobolkaasi waqooyi bari ee mandheera wajeer iyo weliba gaarisa dhegeystayaal si guud qodobkaasi ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa bal safarkan waxa uu uga dhigan yahay shacabka halkaasi ku nool caqabadaha mar walba ee wajahaan iyo mar kasta oo siyaasad la gaaro ballanqaadyada halkaasi loogu sameeyo iyo eefuntooda ka dhabeyntooda ma noqonaysaa mid shacabka mar walba ee iyagu helayaan amaba mid ay u riyaaqsan yihiin waa habdhaqanka siyaasiyiintaasi iyagu mar walba ballanqaadkaasi sameynaya xilli doorasho markii la gaaro waxaanu ogsoonahay in halkaasi siyaasiyiinta kala duwan laga soo bilaabo midka u tartamaya kursiga ugu hoose ee m c a-ga iyo midka ugu sarreeya ee u tartamaya xilka madaxweynenimo iyagu halkaasi taagaya kana codsanaya shacabka codeynta iyo weliba codadkooda ballanqaadyo tiro badan sameynaya laakiin arrintaasi ma laga dhabaynayaa shacabka gobolka waqooyi bari wax ma iska bedelayaa doorashada labada kun labayo labaatanka labada kun labayo labaatanka kadib iyaguse arrintaasi ma ku baraarugsan yihiin waa qodobkan uu ku eegeyna sidoo kale waxyaabaha halkaasi ka jira dhibaatooyinka caqabadaha haysta ee bulshada ku nool ee si gaara bulshada soomaaliyeed halkaasi ku nool iyo sidoo kale in markaasi ay tahayba in laga hadlo lagana dhawaajiyo arrimahaasi ayaanu ku eegi doonaa dhegeystayaal barnaamijka maanta waxaa ismaamulka wajeer u safraya ama booqanaya madaxa xisbiga o d m raila odinga ahna sidoo kale hogaamiyaha isbahaysiga azimiyo lamoja iminka isagu u dhaqdhaqaaqa ninkan waxa uu ka mid yahay ama uu ka midka yahay shakhsiyaadka u loolamaya xilka madaxweynenimo sidoo kale waa shakhsiyaadka ugu cadcad sida ay warbixinadu sheegayaan halkaasi waxaa jooga ismaamulka wajeer oo maanta kusoo dhaweynaya saraakiil aan rahday saraakiil iyo hogaamiyayaal siyaasiyiin aad iyo aad u tiro badan ayaa halkaasi kusoo dhaweyn doona waxaa ka mid ah gofanaha ismaamulkaasi wajeer axmed mukhtaar iyo weliba hogaamiyayaal kale ayaa la sheegayaa inay si buuxda isugu diyaariyeen kulanka iyo sidoo kale halkii laga qaban lahaa halka lagu qaban lahaaba oo ay ka rajeynayaan inuu noqdo mid miradhala ee siyaasiyiinta ismaamulka wajeer oo keliya ma ahan kuwa iyaguna la rajeynayaan halkaasi ay kasoo qayb galaan amaba soo dhaweynta ay qayb ka noqdaan kuwa ismaamulka gaarisa sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda mandheera ayaa qayb ka noqonaya sidoo kale warbixinadu siday sheegayaan waxaa leeyahay ama ay leeyihiin ismaamulkaasi wajeer waxa uu si buucda u taageeraya azimiyo iyo damaca raila odinga siyaasiyiin ayaa halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah gofanaha sidoo kale waxaa ka mid ah wakiilka haweenka xildhibaana dabcan dhammaan xildhibaanada ku dhawaad ayaan dhihi karaa halkaasi laga soo doortay wajeer ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kuwa ka hadlay halkaasi waxayna leeyihiin si buuxda ayaanu u taageeraynaa waa raila odinga iyo weliba azimiyo lamoja siyaasiyiintan ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan kuwa kasoo jeeda wajeer ay isku diyaariyeen soo dhaweynta raila islamarkaana ay meel iska dhigeen kala qaybsanaantooda oo waxay leeyihiin arrimaha maxalliga ah kala qaybsanaanta maxalliga ah ee sidoo kale siyaasiyiinta xilaka kala duwan ugu tartamaya ismaamulkaasi kala qaybsanaantooda iyo weliba kala aragtiduwanaanshahooda waa mid gaara laakiin soo dhaweynta raila odinga iyo weliba mideynta halkaasi waa ay ka midaysan yihiin raila odinga dabcan iyo sidoo kale siyaasiyiinta kale iyagoo mar walba u tartama xilka madaxweynenimo gobolkaasi waqooyi beri waa ay booqdaan wallow ay markaasi booqanin ama u booqanin sida ismaamulada kale loo booqdo laakiin waa ay tagaan halkaasi ismaamulka wajeer ismaamulka gaarisa iyo sidoo kale mandheera waxaanu ogsoonahay saddexdii bishii tobanaad ee sanadkeenu soo dhaafnay raila odinga ismaamulka gaarisa ayuu tegay halkaasi oo siyaasiyiinta kasoo jeeda guud ahaan gobolada waqooyi mandheera isyelo marsabit wajeer iyo weliba gaarisa ay halkaasi kula kulmeen iyaga iyo barasabyadooda iyo xildhibaanada senatarada halkaasi laga soo doortay dhammaantood waxaa halkaasina kulanka lagu qabtay looga hadlayay uuna ahaa mid markaasi azimiyo lamoja loogu raadinayay taageero raila odinga maalintaasi siyaasiyiinta waxa uu ka dhageystay waxyaabaha halkaasi ay doonayaan in shacabka loo qabto dhibaatooyinka haysta oo haddii dowladdiisa ay soo gasho amaba isaga uu soo galo xukuumaddiisu wax ka qaban doonto qodobo dhowr ah ayaa dabcan loo soo gudbiyey sidoo kale xisbigii upya ee halkaasi matalayay ayaa qayb ka ahaa iyaguna waxyaaba dhowra soo jeediyey oo ku sheegay in shacabka ku nool ismaamuladaasi ay tahay in laga qabto ama loo qabto ilgaarana lagu eego waanu eegi doonaa si guud caqabadaha halkaasi ka jira mar walba kana jiri jiray marantana ka jira kana sii jiri doona dabcan oo haddii wax laga qabanin doorasho walbana ballanqaadkeedu ay tahay midda ugu hore ee miiska lasoo saaro balse arrimihii aan waxba iska bedelin waxyaabaha reer wajeer iyo si guud ismaamulada gobolka waqooyi bari ay leeyihiin diiradda ayaa la saarayaa ama diiradda ayaa la saari doonaa amaba waa in wax laga qabto ay tahay waxaa ka mid ah xaaladda abaarta ee halkaasi iminka ka jirta saameyntii ay geysatay xoolihii halkaasi ku dhammaaday dadkii oo iyagu faqri qarka u saaran kadib xoolihii oo ka dhammaaday sidoo kale dhibaatooyin kala duwan oo halkaasi ay ku wajahayaan waa qodobka ugu weyn sida ay ka dhawaajiyeen hogaamiyaashii halkaasi ka hadlay ee ismaamulka wajeer ka hadlay dabcan maalinkii shalay heed ay hadleen waxaana ay qabanqaabinayeen xafladaasi iyo soo dhaweyntooda waxayna sheegeen in arrinta ku saabsan abaarta halkaasi ka jirta dabcan ismaamulka wajeer oo keliya ma ka hadlayno gobolka waqooyi waqooyi bari oo dhan ayaanu diiradda saarina oo abaartu ay ka jirto bal haddaan dib u milicsano oo aanu eegno hogaamiyaha odium raila odinga waxaa ismaamulkaasi gaarisa uu tegey bishii tobanaad sanadkii aanu soo dhaafnay si u taageero ama taageero ugu raadiyo zimilo moja markaasi waxa uu ballanqaaday inuu wax ka qaban doono arrimaha xoolaha iyo sidoo kale in uu horumarin doono xoolaha iyo weliba waxbarashada gobolka ka jira waxa uu markaasi ballanqaad aad iyo aad u badan ayuu sameeyey siyaasiyiintii halkaasi ku sugnaa hogaamiyaashii ayaa qodobo dhowra u soo gudbiyey raila odinga oo ku sheegay inay tahay qodobadaasi in diiradda la saaro oo aan ogahay labadi kun toban iyo toddobadii labadii kun saddex iyo tobankii labadii kun iyo toddobadii sidaasi ayaa ballanqaadyadaasi loo sameynayay sidoo kale siyaasiyiinta iyagu matala goboladaasi sidaasi oo si la mid a ay usoo gudbinayeen arrimahaasi laakiin weli waxaa moodaa inay taagan yihiin rail ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu fududayn doono bixinta kaararka aqoonsiga ee dhallinyarada gaarisa iyo si guud gobolkaasi waqooyi bari uga jiro oo aan ogsoonnahay in gobolkaasi caqabadaha ugu waaweyn ee haysto ay ka mid yihiin in dhallinyaradu ay mar walba helaan waxaa loo yaqaano i d cardka ama kibaandhaha sida loo yaqaanaba inay helaan ayaa caqabad ku ah wajeer mandheera iyo weliba gaarisa sababo kala duwan oo loo aaneeyo laakiinse mar walba xukuumadda timaada ciddii doorasho halkaasi iyo ololo ka samaynaysa waxa ay sheegtaa in waxa ugu koowaad ee halkaasi laga qabanayo noqonayso in dhallinyarada dadka iyagu kenyaanka ee halkaasi ku nool ee aan haysanin aqoonsiga qaranka la siinayo maanta sidoo kale qudheedu waa uunu rajaynaynaa in lasoo bandhigo arrintaasi laakiin su-aasha taalo waa maxay wax ma laga qabanaya arrintaasi sidoo kale raila odinga isagoo ka jawaabaya arrimaha lagu soo qaaday baaritaanka amaba lagu qaado marka meesha loo yaqaano bridgeka ama buundada gaarisa ee tanariva udhexayso raila waxa uu sheegay in hanaankan uu yahay mid takoora oo ku baaqaya in si deg dega loo joojiyo waxyaabaha sidoo kale caqabadaha ku ah ayay ka mid tahay mar walbana siyaasiyiinta markay u socdaalaan gobolka waqooyi beri ama ha tagaan gaariso ama wajeer ha tagaan ama mandheera ha tagaan ay mar walba ka dhawaajiyaan waa in baaritaanada halkaasi lagu sameeyo dadka iyagu doonaya inay usoo gudbaan ama usoo tallaabaan dhankaasi iyo ismaamulkan nairobi mar walba badankoodu halkaasi lagu dhibo siday sheegaan dhallinyaro aan markaasi haysanin warqado aqoonsi ah waxa ay ku adkaatay inay u safraan gobolada kale ee dalka waxay leeyihiin xabsi ayaanu ku jirnaa waxa uu raila odinga sidoo kale markii uu gaariso tegay ballanqaad u sameeyey ama uu ballanqaaday in ismaamulka gaarisa iyo sidoo kale dhallinyarada halkaasi ku nool waqooyi beri uu u sameyn doono shaqa abuur isuguud kuwa kenya ku nool weliba waxa uu yidhi waxaan sameyn doonaa wasaarad ka shaqaysa arrimaha dhallinyarada oo keliya wuxuu yidhi youth affairs ayaan sameyn doonaa sidoo kale waxa uu yidhi mashaariic iyo sidoo kale barnaamijyo dhallinyarada lagu taakulaynayo oo shaqa la-aantooda looga hortegayo shaqa abuur loogu sameynayo waa kuwa soomaalida ayuu dabcan ula jeeday waanu sameynaynaa ayuu yidhi waa haddii waa aanu xilkaasi ku guulaysto sidoo kale iyagu dhallinyaradu waxay usoo gudbiyeen raila odinga xilligaasi qodobo dhowra oo ay rabeen in wax looga qabto islamarkaana loo yaqaano m o u waxaana uu sheegay raila odinga inuu ka guddoomay oo uuna ka taageeri doono haddii uu xilkaasi ku guulaysto dabcan ismaamulada kale ah gaarisa wajeer iyo mandera tan iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaa ka jirtay macalinyari dhibaatada waxbarashada arrimaha waxbarashada ee sidoo kale halkaasi mar walba lagu soo bandhiga dabcan haddii aad xusato booqashadii ugu dambeysay ee raila gaarisa siyaasiyiintii ugu badnaa halkaasi ka hadlay waxa ay ka dhawaajinayeen waa macalinyari macalinyari waxbarashadii hoosa iskuuladii ardaydii halkaasi wax ka baranaysay iyo tirada macalimiinta oo aan iswaafaqsanayn waxaana mar walba ay sheegaan siyaasiyiinta iyo weliba hogaamiyaasha in wax laga qabanayo balse arrintii halkii ay taagan tahay bal sanadkan labada kun labaiyo labaatanka sidee arrintan wax looga bedeli karaa yuusufow waa su-aasha tahay musacbow safarka dabcan waa madaxa xisbiga odm raila odinga iyo weliba azimiyo loomada asxaabtaasi dabcan dabcan waxay kusii qulqulayaan gobolada qaar ee kala duwan laakiin maanta ayaa markaas ay ugu asteeyeen inay tegaan gobolka waqooyi bari weliba countiga wajeer asxaabta markaas horkacay waxaa ka mid ah dabcan xildhibaanka eldhaas aadan keenaan iyo sidoo kale gabadha markaasi wakiilka dumarka countiga wajeer fadama geedi dabcan markii ugu horreysa ma ahan waa markii labaad dabcan waxay ahayd markii saddexdii oktoobar labada kun iyo koob iyo labaatankii markuu tegayay gobolka waqooyi bari iyo weliba wafdigii ama dhiligeetskii dhammaan kala duwan ay ka kala imaanayeen sida marsabit isielo iyo sidoo kale ka kala imaanayeen wajeer mandheera iyo gaarisa inay markaas dabcan ay ku kulmaan countiga gaarisa kagana hadlaan dhibaatada iyo weliba caqabadaha markaas gobolka ka taagan waa kulankiisi markaa dabcan lagu as-aasayay markii hore asmiyolo umoja dabcan markii hore waxaa lagu as-aasay dabcan countiga nakuru azimilo umoja kadibna waxaa dabcan ay ahayd meeshii saddexaad haddaysan ahayn sidaan filaya meesha labaad ee markaasi laga dohfuro azimila umoja gobolka waqooyi bari in imikan ee markaasi dhexda uu u xiranaya raila odinga sidii markaasi kenyaanka dhammaan uu ku midayn lahaa musacbo qaar ka mid a siyaasiyiinta ismamulada xoolodhaqatada ah sida mandheera wajeer gaarisa sielo marsaabit ayaa markaasi sheegay in ay sanadka labada kun laba labatanka ee sanadkan ay ku guda jiraan taageeri doonaan madaxa xisbiga odm raila odinga oo markaasi ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada ee labada qof ee imikan ugu cadcad ayaa kale ah dhegeystayaal madaxa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga raila omolo odinga ayaa markaasi waxaa imikan ay bahwadaag sidoo kalena wada shaqeyn ama xisbi siyaasadeed ee markaasi ay la wada gaareen xisbiga imikan taladaha ee jubli oo markaasi horkacayo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo waliba asxaab markaasi aada u tiriyar gobolka waqooyi bari xisbi upia la dhihi ayaa markaas isagana garab ka ah oo markaasi gobolka waqooyi bari ka matalayo oo dhammaan laiskugu daray xolodhaqatada ee dhammaan ee asalka loo yaqaano laakiin gobolka waqooyi bari upia ayay markaasi la soo baxeen oo ay markaasi ku matali doonaan siyaasadooda sidoo kalena ay doonayaan waxyaalaha qabyada ka ah waxyaalaha markaas dhamaystirka u baahan inay markaasi dabcan kala gorgorsami karaan sidoo kalena ay kala xisaabtami karaan waa sida ayaga hadalka u dhigeen ukuryataani iyo weliba senatarka gaarisa cabdulxaaji ayay markaasi ku sheegeen waxaana markaasi sheegeen in qodobo dhowr ah markaasi loo baahanya in xalkeeda markaasi loo helo gavani hore ee countiga wajeer axmed cabdulaahi ayaa markaasi qaraar ka kooban ilaa iyo laba iyo toban qodob markaasi dabcan lagu saleyay go-aanka ay qaateen madaxda waqooyi bari kuwa markaas n f d ay sheegeen in markaas loo baahaya in wax looga qabto sidoo kalena markaas lagu soo afjaro dhibaatada iyo marxaladaha kala duwan sida markaas horaana dhegeystayaal uu sheegay muscab in dhibaato iyo caqabado fara badan ay gobolka markaas ay hortaagan yihiin laakiin loo baahaya in xalkeeda la helo waxaana dabcan dhegeystayaal maanta qof waliba isweydiinaya maxay tahay waxaala markaas soo kordhi karo maxyaalaha isbedel markaas lala imaan karo inkastoo weligiis uusan xil qabanin madaxweynaha dabcan waa raalli ahaade waa madax xisbiga odm raila odinga haddana wax markaasi ee caalanka uu hogan yahay ama caalanka markaasi ama go-ah ama shaalka uu xiran yahay dhegeystayaal wuxuu markaasi ku socdaa mid kenyaanka dhammaan uu doonaya inuu markaas ku midoobeyo sidoo kalena baahyada iyo weliba waxyaalaha qaar ay kala tabanayaan markaas meesha looga saaro haddaba anaga dan gobolka waqooyi bari dadkana dhegeysanaya dadka markaasna fahmaya iyo weliba dadka markaas aan u danaynayno dabcan kulanka maanta markaas ka dhici doona countiga wajeer iyo weliba qorixey halkaas laiskugu soo bixi doono laakiin wax markaas kulamo kala duwan la qaadan doona asxaabta siyaasadda ee markaas u kala taagan gobolka dabcan countiga wajeer sidoo kalena asxaabta dadka dadka uqaasha waxgaradka iyo haweenka iyo markaas kulmo kala duwan la qaadan doona islamarkaana wuxuu usii ambabixi doona markaas garoonka oo halkaasi ku ballansan yihiin asxaabta yurub taageerayaasha dadka dhammaan iminkan ololaha halkaasi ka socda dhegeystayaal waana qaybta markaas urixay dabcan hadday inoo suurta gasho faadumo geedi ayaan qadka telefoonka soo gelin doonaa iyadoo markaasina sheegtay in fursada ayna siin doonto daqiiqado um keli ah sida howlaha ay kala duwan ay u socdaan iyo waxyaalaha markaasi laga dhexli karo mise laga fahmi karo iyo weliba ujeedada iyo danaha markaasi laga leeyahay dabcan gobolka waqooyi bari ma siyaasada oo keliya ku jiri doona iyo weliba marka weliba in afka loo macaaneeyo mise isbeddel xal ah ayaa markaasi loo heli doonaa lagu keeni doonaa siyaasad weliba ama siyaasiyiinta ayaa safartan iminkan ama wakhtigan usoo baraarugay hanaanka iminka wax kabeddelka siyaasadda ee gobolka waqooyi bari dabcan markaan fiirino saddexdii markuu tegay gobolka waqooyi bari saddex dabcan laba maalmood ayuu halkaasi ku sugnaa raila odinga waxaana markaasi laisla afragartay ilaa iyo laba iyo toban qodob dhegeystayaal waxaa madaxda markaasi laga soo doortay maamulka xoolodhaqatada ay go-aan ku gaareen in gobolka ahaan ama gobol ahaan ay markaas u midoobaan islamarkaana ay xaqiijiyaan taageerada ay markaas u hayaan raila odinga si uu noqdo madaxweyne ku-xigeen dabcan madaxweynaha xige ee markaasi ka bedeli doono waa sida ayaga markaas qaraarkooda qodobadooda markaas ay kusoo saareen halka qodobka labaadna ay kaga hadleen waxaana sheegeen waxayna sheegeen in taageerada ay u hayaan raila odinga ay ilaalin doonto horumarka dhaqaalaha isomolada waqooyiga dalka ee xoolodhaqatada si guud bulshada markaasi dowla deegaanada oo oomanaha ay markaasi loo yaqaano asal waxay markaasi ku baaqeen inay qayb markaasi ka noqdaan hindisaha loogu magac daray azmila umoja oo loola jeedo higsiga mideynta uu raila odinga dabcan toddobaadyada markaasi dabcan uu ku dahfuray nakuru dabcan waxaa markaasi uu sheegay waa gofani hore waa dabcan gofani hore countiga wajeer jiir waxaana markaas sheegay in markii uu la kulmay mar dabcan qaar qaar ka mid ah barasabyada laga soo doortay gobolka waqooyi bari ama bartamaha dalka in markaasi heshiisyo kala duwan ay markaasi la gaareen tani waxay markaasu leeyahay daba socotaa in tani markaasi aan laga fursan doonin ama sidoo kale aan laga hari doonin haddii markaasi heshiisyada ay markaasi heergalaana noqon doonto mid markaasi dhexalgal u noqon doonto gobolka waqooyi bari madaxda ayaa sheegeen in kenya ay markaasi ku nool yihiin ilaa iyo afartan iyo afar qowmiyadood islamarkaana ay tixgelinayaan isdhexgalka bulshada iyadoo mudnaanta la siinayo bulshada bulsho waliba laga taageero jegooyinka ugu sare ee dalka sidoo kale laga qaybgelo dadka markaasi xoolodhaqatada ee gobolka waqooyi bari si markaasi deegaanadooda dadkooda ay markaasi ugu taageeraan madaxda ay sheegeen in kenya dabcan ay markaasi xubin ama qayb markaasi dad fara badan ay kukala dabcan ay ka hayaan haddana aan markaasi la tixgelinin waxa uu sheegay in tixgelintaasi mudnaanta koowaad in markaasi la siin doono dadka dadka xoolodhaqatada gobolka waqooyi bari waxa ay xuseen inay aaminsan yihiin in la joogo xilligii raila odinga lagu taageeri lahaa uu u noqdo madaxweynewaa madaxweynaha xiga ee dalka madaxda ayaa sheegeen inay adeegsanayaan tirada dadweynaha gobolka ay xoojin doonaan midnimadooda iyadoo markaasi lagu salinaan hindisaha higsiga mideynta azimila umoja si ay markaasi qayb uga noqdaan qaybsiga kheyraadka wadanka ee markaasi la kala qaybsanayo ama sidoo kale deegaan ahaan lagu kala qaybsanayo sidoo kalena gobol ahaan lagu kala qaybsanayo sidoo kale inaysan marna ay ka maqnaan doonin sidoo kalena ay sheegeen inay noqon doonto mid ay kula xisaabtami karaan cidda markaasi madaxweyne ka noqonayso gobolka ama sidoo kale wadanka ka noqonayso hogaamiya waqooyiga dalka ayaa carabka ku dhuftay in markaasi siyaasad ahaan ay doonayaan in midka midka kale ay ixtiraamaan ixtiraam u muujiyaan si loo ilaaliyo nabadda xasiloonida iyo weliba iskuduubnida qaranka taasoo keentay inay sidoo kale aysan ka marneen gobolka waqooyi bari waxaana markaasi hiigsiga ay sheegeen isbeddelka markaasi soo socdo ee shanta sana ee labada kun laba labaatanka ilaa iyo labada kun toddoba labaatanka in markaasi isbeddel dhexalgal ah gobolkana sidoo kale ay heli karaan in markaasi ay doonayaan inay markaasi qayb ay kaga noqdaan waxa ay sheegeen in ay dardargelin doonaan inay sidoo kale dhisi doonaan xiriirka dadka xoolodhaqatada sida inay sare loo qaado dhaqaalaha xoolodhaqatada kaabayaasha wadooyinka iyo weliba taageerida haweenka iyo dhallinyarada waxay taasi dabcan ay ula jeedaan sidii xoolodhaqatada ay dhibaatada mar weliba kusoo noqnoqoto sida abaaruhu dhibaatada mar weliba ay markaasi la kulmaan daaqyarida biyo la-aanta iyo weliba dabcan weelihii markaasi dadka xoolodhaqatada ama meelaha ay aadka ugu nugul yihiin in wax looga qabto taasoo sheegeen in garab markaasi loogu baahan yahay in loo garab istaago haddii marka dowlada sare wax laga helo haddii cidda markaasi madaxweynimoa dabcan ballanta u qaadayso uu ka qabanayo dhegeystayaal kaabayaasha wadooyinka oo ayadan markaasi in badan waqooyiga markaasi kaga dambeysay tan iyo markii gumaystii wadanka u haystay oo markaasi keli ah wadada la saaray ama waddo keli ay saareed countiga gaarisa ay sidoo kale aysan kaga baxsaneen laakiin wixii markaasi ka dambe heshiiskii oo markaasi saxiixay madaxweynihii hore oo dabcan madaxweyne mwai kibaki oo dabcan qalinka ku duugay wadada markaasi madogaashi xirto ee gaarisa ilaa iyo markii dambena uu sii dhamaystiray madaxweynaha iminkan talada haya madaxweyne uhuru kenyatta dabcan wix waqtigaas ka dambeeyey maysan jir wadooyin waxaa kaliya haddana wadooyin markaasi dhisay gafanihii hore ee countiga wajeer axmed jiir oo wadada ama wajeer gudaheeda markaasi ka dhex sameeyey waddo markaasi laami ah laakiin markaad fiiriso dhegeystayaal wadooyinka dhammaan kama wada jiro ama kama wada jiraan markaad fiiriso gobolada qaar oo markaasi waa meelaha gaabadka uu ka jiro meelaha markaasi ay aad uga ay baahi fara badan oga qabaan oo markaasi bilicdii magaalada kama muuqato haddii markaasi aysan haysanin waddo qurux badan waddo laami ah dhegeystayaal taageeridda haweenka ayaa qayb markaasi ka mid ah dardargelinta iyo tixgelinta iyo sidoo kale kaalimaha markaasi jogooyinka ugu sare ee haweenka in sidoo kale gobolka waqooyi bari ama asal ay sidoo kale dhalinta ayadana qayb ay ka noqdaan ama sidoo kale lagu tixgeliyo waa qodobka sagaalaad waxay leeyihiin waxay markaasi ay ku dareen in markaasi ay ku dadaali doonaan xaqiijinta dhalinyarada waqooyiga dalka in la siiyo fursadaha qayb markaasi uga noqdaan ama qayb uga noqon karaan qarniga koob iyo labaatanaad iyadoo markaasi loo marayo helitaanka farsamada macluumaadka waxbarashada taya leh weliba abuurista shaqo markaasi mushaar leh oo fiican ee markaasi qof weliba uu qaadan karo taasoo sheegeen in fursado iyo weliba rajo kale ay sii gelin doonaan dabcan dadka gobolka waqooyi bari weliba fursado fara badanna ay heli karaan waa arrimihii markaasi ay ku wada heshiiyeen ilaa iyo laba iyo toban qodob dhegeystayaal uu akhrinayay dabcan governi hore ee countiga wajeer axmed jiir waxay sidoo kale sheegayaan in fursadahan ay markaasi noqon doontaan nuqol ka mid ah markaasi la siin doono sidoo kalena ay hadhow lagula xisaabtami doono cid weliba markaasi doonayso danaynayso inay markaasi xilka ugu sare wadanka markaasi ay ka qabato madaxda gobolka waqooyiga dalka ama waqooyi bari dalka ama dabcan kuwa oomanaha asalka loo yaqaano ayaa dhanka kale sheegeen inay markaasi si buuxda u taageerayaan afarta qorshe ee horumarineed ee dowladda iyo weliba dhamaystirka barnaamijyada markaasi dowladda in markaas xubin ama qeyb markaas ay kaga noqdo ama ay kaga noqoto hadday tahay isbitaalada hadday tahay guryaha markaasi affordable ah ama kuwa markaasi la awoodi karo ama qofriba guryahaasi ay kaga faa'iideysan karaan in gobolka sidoo kalena ayagana qayb kaga noqoto dowladda dhexe ayay markaasi ugu baaqeen inay soo saarto dhaqaale lagu kobcinayo ganacsiga iyo weliba dabcan dabcan geedi socodka si shaqo loogu abuuro dadka markaasi dhaqaalahooda uu aadka uu markaasi u yaryahay sidoo kalena aan markaasi wax soo saar isan lahayn sida gobolka waqooyi bari kuwaasoo sheegeen in loo baahan yahay in isbedel xoogan lagu keeno dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka markaasi kaga hadlayna barnaamijka hogaanka iyo weliba arrimaha isbedelada laga filan karo madaxa xisbiga o d m dhegefsal iyo weliba azimiyo la umoja dhegeystayaal ha iga fogaan haiga dheeraanin qodobo kale ayaa markaasi jiraan oo asxaabta dhegeystayaasha aan doonaya markaas inaan la wadaago iyo waxa markaasi kenyaanka ama sidoo kale dadka xoladhaqatada gobolka waqooyi bari marsabit isielo iyo mooyaale sidoo kale dhanka mandheera wajeer gaarisa in markaas ay ka dhexli karaan sidoo kale looga fahmi karo iyo asxaabta imikan la socoto ama asxaabta ay siyaasadda qayb markaasi uga matalayaan raayadaha dhanka waqooyi bari ee dalka intaanan muscaba mikrofoonkaasi dhegeysanaan soo qabta mid ka mid a dadka qaybta barnaamijka ah dhegeysan shirkadda isgaarsiinta airtel war farxad leh airtel ayaa ku keentay adeega waa xawliga ee dheereeya ee foji qadka xawaarihiiska waa airtel haatan waxay markaasi sii xoojisay adeegyada ah ee foji oo aad markaasi ka helayso ismaalada kala duwan meel weliba deegaan weliba tuulo weliba iyo sidoo kale meel fog xitaa haddii aad ku sugan tahay oo aad markaas leedahay dabcan halkan qad markaasi kama jiro dabcan waa soo qabsan karta telefoonkaada casriga smartphone-ka adeega foji muxuu markaasi ku siinaya adeegan dhegeyso mid markaasi fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo hadaa in badan farta markaas aad qaninaysa oo aad ciil u qabtay sida aad ku heleyd xawaare markaasi aada u sarreeyo oo markaasi foji ah iminkan waxaa markaasi ka baahitirtay shirkada isgaarsiinta airtel ee four g dhegeystayaal haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka facebooka whatsappka waxaasoo dhan si fudud si wanaagsan oo markaasi aan kaa goynin ayaa markaasi u isticmaalaysaa oo markaasi ma jiro wax wareegsanayo oo aad leedahay dabcan in markaasi ku ciila ma ahine qadka iyo weliba internetka lacagtiisa dhegeysta haddaad wax markaasi soo dejisanaysana sidoo kale kasii fudud si kasii qurux badan isla markii uu kusoo dhacaya dhegtaada indhahda hal mar bay qabanayaan wixii markaasi aad soo dejisatay waayo ma baahan mid markaas culays ah dhegeyste maanta waa ku biri qadka telefoonka casriga ee telotagland kugu dhow ee airtel soona qabso laafta airtel four g waa mid markaasi aad markaasi ka foorsan doonin waa mid markaasi ku cajibi doono waa mid markaas adiga raalli kaa dhigi doono xusuusno waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaada tegayso dukaan ama dukaamada airtel oo aad doonayso inaad lafta airtel aad soo qaadato ilan waxaad markaas rabtaa asxaabtaada ehladaada qaraabadaada tolkaada inaad markaas la wada hadasho lawada kaftinto la wada qosasho marka waa in lagu diiwaangeliyaa oo markaas aqoonsigaada in diiwaangelinta laftara kaarkaada usoo qadato oo sidaad roobto markaas aad u tamaashilaysaa haddii aad markaas wadada ku soconayso haddii aad telefoon markaas haysatay sidoo kalena smartphone waxaasoo dhan waxaasoo dhan way kugu dartay oo waxaa markaas lagaa doonaya markaad guriga kasoo baxayso oo dukaanka ama meelahaasi adeegyada ama adeega qudaarta aad dooranayso ha lagula yaabo adiga laafyadaada iyo weliba telefoonka oo dhegta markaas ku saaran oo sheeko dheer markaas gelayso leeyahay war gabadhii batuule saaka waxaa ku dhacay halka unbay dhoola cadaynaysaa gooskeeda dambaa la arkaya laakiin haddii gooska dambe uu markaasi kaa baxsan yahay marada afka saaro kaftooda taas internetka ayaa telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaa markaasi ka daawato waxyaalo fara badan oo xirfada fara badan markaasi ku cajiib gelinaya sida inaad ka daawato xirfada markaas aad ka barato sidoo kale aad ku shaqaysan karto waxaa kamid a qaybta markaas cunno karinta qaybta markaasi sidoo kale cashuurada laylaga iskuulada caruurta looga soo diro sidoo kale ayadana waa fursad dhegeysana soo wac oo noo sheeg waxaad markaas kaga faa'idaysatay shirkadda isgaarsiinta airtel adeega airtel foji waxaa fursad markaas u helaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag sida markaas uu yahay adeega ay qadka ee g waa four g airtel dhegeysa goormaad si wanaagsan oo aad uga faa'iidaysan kartaa mid isweydiisay haddaba wuxuu yuusuf bakad sheegayo ee internetka ee qadka four g haddaba si aan uga faa'iidaysan karaa waa markaad leedahay telefoon casri smartphone ah telefoonka musacboo kale haddaad wadato markaas wax ku dhibaay ma lahan waa kan markaasi ugu fiicanba telefoonka haddii aad u baahantana dabcan asaga nii sheegi karaa telefoonkiisa waa telefoon cajiib ah waxaa markaas qofka raalli kaga noqon karaa xitaa meel fog aad kaga arki kartaa qofkii kaa joogay london qofkii kaa joogay baledxa qofkii kaa joogay mandera qofkii kaa war qof walba meel uu kaa joogo qaab live ayaa kala socon kartaa waana si hufan oo si caadi ah oo qof waliba kaga socon karta haddaa gabdha xitaa aa markaas wadahasaaweysa mise shukaansanayseen weligaana aad markaas lahaas weligaa markaas video ka arkin oo gabdhi telefoon tooshla yar oo mar waliba aad leedahay dabkii baa ka dhacay dhulku iga dhacay bitri baa sida noqda aad leedahay oo xitaa weli inis arkin laakiin aad hal mar baad qadka telefoonka galaysaa leedahay iga soo gal iga soo gal aan kaa ceelbixe wasafka ma hal mar wada galaysaana wata gabadhii dhoola cadaynayso ilkeeda wada simano afkii mudobaa gabadhii markaasaa markii laga yaaba xitaa inaad guur deg deg ah markaad samaysaan ilaa waxaa laga yaabaa aragiiba inaad isla markii aad boodo kabaha gashato waa markaad leedahay telefoon casri ah maantaba soo iibso telefoonka smartphone oo ka hel qadka wanaagsan ee airtel dhegeystaan fursaddan maanta ay ku seegin oo aan dhammaan wada kacno oo aan markaasi aan la jahan qaadno dunidan casriyooday dhegeystayaal mahadsanadiin aan dib ugu soo noqono barnaamijka hogaanka saaka diirada ku saaranay kagana hadlayna arrimaha markaasi waddanka ka taagan iyo weliba xaaladaha siyaasadda iminkan cirka isku sii shararayso iyadoo iminkan si toos ah markaasi looga jihaystay gobolka waqooyi bari azimiyo lawmoja waxay markaasi doonayaan in sidoo kale ay ka gadaan hadafka iyo weliba qorshaha ay wataan iyo weliba hanaankooda siyaasadda ah gobolka waqooyi bari saaka maanta waxay ku sugan yihiin gobolka sidoo kale dhankaasi countiga wajeer saddexdii oktoobar labada kun koob iyo labaatankii ayaa azimiyo markaasi lageeyay countiga gaarisa laakiin keliya ma ahayn gaarisa tani laakiin saaka keliya waxay ku saabsan tahay kuna qotontaa gobolka gaarisa dabcan gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale dhanka wajeer laakiin tii hore waxay ahayd markaasi in laiskugu wada tegay dhegeystayaal oo markaas dacan wafuud wax kala duwan ay ka kala socdeen dhanka isiolo dhanka marsabit iyo moyaale iyo sidoo kale gobolada markaas wajeer iyo gaarisa ay halkaas wajeer iyo mandheera ay iskugu wada imaadeen countiga gaarisa iyo sidoo kale horkacayeen asxaab aada u tiro badan iyadoo markaas laba iyo toban qodob ay markaasi soo bandhigeen soona sheegeen inay kala xisaabtami doonaan raila odinga hadduu markaasi madaxweyne noqdo labada cad labada shakhsi markaas ugu cadcada dhanka siyaasadda dhegeystayaal waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga siyaasaddana gobolka meesha kama marna dhegeystayaal waxaana markaasi leeyahay waa markii la doonayay waa markii loo baahnaa iminka gobolka sidii ay isku soo saari lahaayeen iskuna xilqaami lahaayeen sidoo kalena iskula xisaabtami lahaayeen yaa waacide cidda markaasi mudnaanta koowaad la siin doono waacide cidda markaasi la xisaabtamida gobolka waqooyi bari dhibaatada iminkan saaran dhibaatada sidoo kalena waxqabad la-aanta weliba horumar la-aanta ka jirto yaa sabab u ah dhegeysan ma dadka shacabka u ah mise waxa u ah hogaamiyaasha markaasi ay soo dooranayaan oo ay markaasi aan la arkaynin iyo weliba in dadka ay siyaasiyiinta ama dadka markaasi madaxda ugu sare aan lala xisaabtamayn miyaa qayb talo dhowkaca waa kuwe yaa la eedeynaya saaka yaa farta lagu fiiqayaa yaana waa su-aalaha markaas laisweydiinaya qof waliba haddii markaas yuusuf uu madaxweyne u taagan yahay uu tegaya wajeer uu leeyahay waxan baan inay qabanaya shantina halkaasay ka baxaysa inay ka dhammaanayso yaa markaasi waxba uusan ka qabanaynin haddana qof kale uu soo gelayo waa siday gobolka sida markaas horumar lagu gaarsiin karo laakiin sida markaas hadaladiisa laga haya raila omolo odinga kulankii markaasi uu ku tegay dabcan azmila omoja countiga gaarisa muscabna uu sheegay waxa uu sheegay markaas in loo baahan yahay in gobolka waqooyi bari markaasi warshada hilib ah ama sidoo kalena ciidamada k d f ta in markaasi xoolaha markaasi halkan ay ka iibsadaan ay ka gataan oo sidoo kalena la tixgeliyo sidoo kalena laga qaato xoolaha ay halkan horumar laga gaarsiiyo isbedelna markaas lagu keeno dhanka ay dhiirka ah ama waa kibaanaha ayaa sidoo kale laga hadlay oo si deg deg ah dhalinyarada iskuullada jaamacadaha markaas doonaya inay ku biiraan si deg deg ah in markaas ayaga u helaan fursado shaqa iyo weliba joogooyinka markaas ugu sareeya iyagana in markaas xubin ay kaga noqdaan waxaa sidoo kale ka mid a dhegeysta dhanka wadooyinka oo iyagana markaasi wadaxumi ay ka jirto oo sidoo kalena ilaa hadda waxba laga qabanin marka laga soo tago wadada markaasi xiriirisa madowgaashi isla gaarisa county dhegeystayaal ee wadadaasi ee markaasi laami ah oo casri ah laga dhigay ilaa markaasi laga doonayo in la qabasiiyo ilaa countiga mandheera dhegeystayaal sidoo kalena wadada markaasi ka baxdo nairobi dabcan waa dhanka mooyaale aado ayaa sidoo kale waqtigii mooy kibaki oo asagana markaasi laamay saaray laakiin wadada markaasi dhegeysta marka fiiriso mudogaashi iyo gaarisa waxaa kaga sii horeeyey arrintaasi bilaabay madaxweyne mooy kibaki laakiin waxaa sii dhamaystiray madaxa madaxweyne uhuru kenyatta qorshahaasi higsigaasi ay markaasi ka wada shaqeeyeen haddaba iyadoo taasi ay taagan tahay marxaladaha kala duwan ee gobolka waqooyi bari weli waxaa markaasi gaabad fara badan ka jira culeyso fara badan ka jira kuleel fara badan ka jira abaaro fara badan ka jiraan iyo weliba dhaqaalihi markaasi halka aysan ka jirin iyo weliba kobac dhaqaale xumi ee ka taagan tahay sidee markaasi xalka loogu heli karaa sidoo kalena ismaamuladaasi ay kula xisaabtami karaan shaksiga oo markaas ugu tartama xilka sida hadda iminkan raila oo wajeer ku sugan oo markaasi miiska wadaxaajoodka miiska wada hadalka miiska wax el markaasi lagula gargortami karo oo sidoo kalena hadhow markaasi ballan qaban karto sidee markaasi mise arrimaha kaftan iyo shaha ayaa lagu kala dhamaysanayaa haddana waa dib looga soo laabanaya ilan siyaasiyiinta ayaa la taallaa dadka waxaa laga yaabaa shacabka inay waxbasan ogeen laakiin ayaga codkooda keliya laga gaadayo oo codkooda keliya markaasi laga xalufsanayo ama laga qaadanayo laakiin ma la socotaa codkaada halka kaarka yar aad wadato lambarkaada ee magacaada ku xusan in markaas awood u leeyahay sidoo kalena wax markaas aad ku burburin karto waxna sidoo kale aad ku xallayn karto dhegeysta adiga dhegeysanayo arrimahaas ee saaka barnaamijka diiradda ku saaran ee kaga hadlayna iyadoo musacabo laba iyo toban qodob aan kaga hadlayn qodobka ugu dambe saaka waxaa markaas sheegayaan dabcan koob iyo toban waa qodobka koob iyo tobanaad dowladda dhexe ayaa markaas dabcan ugu baaqeen inay soo saarto dhaqaale markaas loogu kobcinayo ganacsiga yuruba dabcan shaqada markaas wax loogu abuuraya weliba iyadoosan jirin gobolka waqooyi bari shaqa abuuris ama sidoo kale inaysan jirin meela markaas wax soo saar lahayn taasoo markaas laga doonayo in dhaqaalaha halkaas lagu kobciyo sidoo kale laga dhiso meelaha markaas dabcan gobol markaas isku tiirsanaan karo sidoo kale wax soo saar lahaan karo taasay sheegeen in dowladda markaas ay iyadana kala xajoon doonto waa dowladda soo socoto si markaas lagu taageero taasoo sheegay in waqtiyo fara badan ay qaadanayso ugu dambeyn waxay markaas sheegeen in madaxweynaha ay ku taageerayaan dagaalka markaas ka dhanka musuq maasuqa waxdabamarinta laaluushka arrimaha markaas dhibaatada ee sidoo kale gobolka waqooyi bari ka taagan waxaa laga yaabaa shantii sano ee markaas xildhibaan mase siyaasi ama senator ama sida woman reeb ama waxay ahaataba ama governor in markaas lacagihii dadka dadweynihii loogu talagalay in markaas dadka aysan ka muuqamin waxqabadna aysan laga arkin lacagihiina markaas musuq maasuq ay ku baxaan taasoo ay markaas sheegeen in ayadana loo baahan yahay in la dagaalan markaas xoogan oo si wada jir ah ay markaas wax kaga qabtaan iyagoo markaas ugu baaqay qaybaha kale inay markaasi ku biiraan dadaalka markaasi ay ku sameynayaan in si markaas loo cirib tiro sidoo kalena ay u arkaan dhadhanka lacagaha weliba iminka ay u faaideysanayaan ee devolutionka ama dowlad wadaajinta ay dhegeystayaal hirgashay labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo iminka labada kun iyo laba iyo labaatanka ay socoto qeybtii saddexaad ay sii gelaysa sanadkan bisha toddobaad waa bisha sideedaad ee agosto ayaa markaasi sii gelaysaa qeybtii saddexaad ee dabcan devolutionka ama dowlad wadaajinta tan iyo markii la asaasay dastuurka dalka ee labada kun iyo tobankii ay markaasi soo hindiseen ama sidoo kale soo wada hagaajiyeen sidoo kale soo kasoo wada baaraandegeen madaxweynihii moi kibaki iyo sidoo kale raila omolo odinga waqtigii markaasi isreebkii dabcan dastuurka wax looga qabanayay ee indiisi iyo sidoo kale junga dabcan sidaan filayan iyaas inoo waktigii markaasi ay dastuurka lagu hagaajinaya arrimahaas ayaan saaka dhegeystayaal bal diradda ku saaraynaa maxaa markaas u qorshaysan dhalinyarada gobolka waqooyi bari dhibaatada ka haysato waxaa sidoo kale u qorshaysan dhanka waddooyinka siraaca markaasi ka muuqdo dhanka abaaraha isbedelada markaas loola imaan karo qarshaha hiigsiga iyo markaasi ay siyaasiyiinta markaas aysan fahamsaneyn mise gobolka waqooyi bari siyaasiyiintooda muscabow waxaa markaas aysan haysan amase aan laga heli karin show markaas inay lahayn qaab istiraatiijiyadeed qaab markaasi wax ay ku maareyn karaan qaab mise wax ay ku fikiraan qaab markaasi oo qorshe ay la imaan karaan fikirkii ayaasu iyo weliba ay wixii isbedel ay kala imaan karaan gobolka ayaa mararka qaar isweydiiya inay shabaab xitaa aysan lahayn dabcan hadday taasi lahayna oo markaasi danahooda iyo calooshooda keliya u shaqaysanayaan waa hubaal in markaasi gobolkana uu dib usii guranayo oo horumar marna uusan gaaraynin yusufow dabcan si aad ayaad oga hadashay laakiinse laba qodob ayaa meesha yaallo midda ugu hore xilligii dowladda dhexe yusufow si aada laisugu tiirin jiray waa lasoo mooday iminka devolution wax la dhaho ayaa yimaaday waa county government sida aan ogsoonahay ninkii maalintii halkan khabiirka inoo fadhiyey waxa uu sheegay gobolada waqooyi beri mandheera waajeer iyo gaarisa lacag balaayiina inay helayaan lacagahaasi oo ka mid ah lacagaha ugu badan ee hal ismaamul la siiyo guud ahaan waa ismaamulada kale ee dalka kenya marka dowladda dhexe yusufa markii laga soo tago arrintu meesha waxay taagan tahay qaade iyo qarye adigu waxaa tiri mas-uuliyaddiyaa la saaraya dee qofkii isagu codaynayey marka ugu hore isagu inuu mas-uuliyadda isa saaro oo cidda uu codeynayo uu ogaado ilaan qaado iyo qari ay noqonayaan haddii qofku uu codeynaya hadhow uu noqonayo dee qof isagu halkaasi iska tegay nairobi iska iska jiifto qof wax qabanaya ma noqonayo arrinta meesha taallo marka yuusuf waxyaaba waxaa jira national governmentka dowladda dhexe sida hadda raila odinga halkaasi uu ku sugan yahay waa ismaamulka wajeere gobolka waqooyi beri oo codka raadinaya siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha halkaasi laga soo doortay ayuu doonaya laakiinse su-aasha meterstal waxawaaye wax ayaa laga doonaya asaga haddii hadhow xukuumaddiisa soo gasho inuu qabto laakiinse sidoo kale gofanaha adiga iminka kuu joogo barasabka kuwa ee countiga hogaaminayo waxyaabo qaar ayaa isaguna ay tahay inuu qabto sida hadda arrimaha aanu ka hadalnay i d ama kaarka aqoonsiga sida waxyaabaha ay ka mid yihiin wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolada sida waxyaabaha ay ka mid yihiin macaliminyarada ka jirta waxyaabahaasi yusufow raila odinga amaba ciddii soo gasha ama william ruto dabcan isagana halkaasi uu tegi doonaa gobolka waqooyi beri wax uu ka qaban doonaa laakiinse arrimaha kale ee hoose ee lacagahaasi sideeda bilyan sagaalka bilyan laba iyo tobanka bilyan ee ismaamulada lagu siinayo sanadkiiba ayaa la doonayaa in wax looga qabto marka adigu waxaa isweydiisaa dhegeysta iminka safaradan shakhsiyaadkan u loolamaya xilka madaxweynenimo xilli walba oo doorasho ay tahay way yimaadaan ama gaarisa ha imaadaan ama mandheera ha tagaan ama wajeer si lamid ah ama baysiolo iyo marsabit ku dar laakiinse su-aasha meesha taal waxay tahay sidoo kale siyaasiyiinta adigu aa soo dooratay hogaamiyaasha soo dooratay ama governor ha noqdo senator xildhibaan wakiil haween ayaa gacanta wada oo ku keenaya adigu maxaad ka dheefaysaa meeshaasi dhegeysta isweydi su-aasha ugu hore ee halkaasi taala haddii waalid aad tahay cunugaagu ma helayaa kaarkii aqoonsiga ama idga oo iminka aan ogsoonahay in waalidiintii iyo caruurtii dabcan caqabad uu ku yahay wiilkaaga ama gabadhaada foonfo markay soo bogto jaamacadda ma aadi kara oo waxbarasho kusoo filan ma soo helay macalimiin ku filan wax ma soo bareen sidoo kale wadooyinkii aad maraysay xiliyaa roobaadka gaarigii ama baabuurkii aad sidatay halkaasi ma ku hakanaya su-aalahaasi oo dhan ayaa la isweydiinaya gobolka waqooyi beri yuusuf oo sida aanu ogsoonahay waa arrin iska cad in uu ka harsan yahay amaba uu markaasi aad moodo in uu la jaan qaadaynin gobolada kale ee dalka xiliyadii hore waxaa diiradda la saari jiray amaba dowladda ayaa marka ugu hore eedeynta loo jeedin jiray laakiin hadda wax walba adiga gacanta lagu dhiibay yaad eedeynaysaa waay waxyaabaha dowladda dhexe laga doonaya markii laga soo tago waxyaabihii adiga shakhsigaagii ama governor ama mas-uulkaagii lagu dhibay amaba xildhibaankaagii lagu dhibay waa inuu ka soo baxayo marka yuusuf qodobkan maanta aan diiradda ku saarayno safarkaasi raila odinga ee ismaamulka wajeer laakiinse uu xambaarsan yahay ismaamulka wajeer uu ka baxsan yahay safarkaasi yuusufow gobolka waqooyi beri oo dhan ayuu ku teedsan yahay haddaa aad eegteed sababtoo ah maalintii gaarisa kulanka lagu qabanayey hogaamiyaasha waqooyi beri o dhan ay kasoo qayb galeen qodobadii aad u tiro badan ayaa halkaasi lagu soo gudbiyey raila odinga sidoo kale wuxuu la fadhiistay xitaa bulshadii waxyaabaha la doonayo ay u baahan yihiin ayaa lasoo gudbiyey si lamida maanta waxaad arki doontaa qodobo dhowra oo laga dhawaajin doono hogaamiyaashaasi ay ka dhawaajin doonaan william ruto sidoo kale xilka madaxweynenimo ayuu doonaya waa imaan doona ama mandheera ha imaado ama gaariso ama wajiir mid ha yimaado adigu bal maxaa ka faa'iidaysaa kulankaasi waxay noqon doontaa labadii kun iyo toban iyo toddobadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii labadii kun iyo toddobadii sidii kugu dhacday miyay noqon doontaa mise isbeddel ayaa imaan doonaa waa qodobka ugu muhiimsan ee la doonayo in markaasi aa isweydiso haddii aan dib u egno taariikhda ismaamuladaasi dabcan ismaamulka ugu hore gaarisa oo kale zero zero seven waa gaarisa ugu soo horeeya dabcan doorashadii aan soo dhaafnay waxaa moodaa in xisbiga jubli iyo xisbiga nasa ama isbaysiga nasa ay konton iyo afar kun iyo konton iyo afar kun ay heleen waa konton iyo konton ay kala heleen boqolkiiba boqol boqolkiiba konton yacni uhuru kenyattana boqolkiiba konton ayaa u codeysay raila odingana boqolkiiba konton ayaa u codeysay taasi oo micnaheedu tahay in aan la saadaalinaynin ama la dhihi karo labada labadaasi shakhsiyaadoo lugta ay kula jiraan laakiin maantadan aan hadlayno ee gobolkaasi ugu horeeya haddaan dul istaagno ismaamulka gaarisa waxaa moodaa in siyaasiyiinta badankoodu boqolkiiba sagaashan yuusuf ay taageerayaan azimiyo la umoja mid lasoo doortay iyo mid xilli hore xilka hayay dhammaantood sidaasay u badan yihiin waa boqolkiiba sagaashan sida aan filayo hogaamiyaasha sarsare inay taageersan yihiin azimiyo la umoja si lamid a wajeer iyaguna ee doorashadan soo dhaafnay madaxweyne uhuru kenyatta waxa ay siiyeen lix ama lixdan kun oo cod ay siiyeen halka raila odinga ay siiyeen konton iyo laba kun taasi oo micnaheedu tahay in madaxweyne uhuru kenyatta halkaasi ugu horeeyey kaga horeeyey raila odinga laakiinse iminka waxaa lagu tiriyaa sidoo kale gobolkaasi wajeer inuu yahay meelaha taageerada ugu badan uu ka haysto ee raila odinga ismaamulka mandera waa ismaamulka keliya isagu si toosa u taageeray ee madaxweyne uhuru kenyatta doorashadan soo dhaafnay muscabow countiga mandera mucaarad ma qabo weligiisna sidaas ahaan jiray tan iyo markii waddanka xorriyad ee helay dabcan weligiisa waxaa lagu tilmaamaa bartamaha labaad dabcan dalka bartamaha ama gobolka bartamaha dalka markaa fiiriso yani dantooda meesha ku jirto dantooda keliya meesha ku jirta fiiriyaan waana halkaa markii la fiiro gobolka waqooyi bari meesha keliya aan markaas lagu soo gaban karin ama sidoo kale qof mucaarad xitaa uu tegi karin waana countiga mandera lagayaaba qofka mucaaradka inuu tegi dabcan qofka mucaaradka intuu tegi karo wajeer iyo gaarso tegi kara laakiin nin mucaarad ah isagoo ishubo dabcan wuxuu ogyahay inuu mandera waxba uusan ka helanin dabcan waxaa sida qaar lagu saadaali xaleeya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay markaas ay taabacsan yihiin arrimaha markaas dowladda ka socoto laakiin hadda taasi micnaheedu waxay tahay raila odinga ay wataa dabcan dabcan hadda waxay la socdaan azimio la umoja sida qaar ay ku sheegeen inkastoo laakiin aysan dhihin qofka shakhsigaas aan wadanaa oo arrintaas aan ka sheegayaani wadanaa laakiin weli waxay taagan yihiin azimio la umoja iyo arrinta dowladda arrinta dowladda weli ah taasi ayaa dabcan mar maqlaysay cali roba gobernor countiga mandera mar uu lahaa dabcan in uu aysan arrimaha raa'ila ku saabsan uusan gelaynin markii dambe uu sheegay in heshiisyo weli ay wada socdaan sidoo kale ay ka gaareen arrimahaas waxaa keenayaa in ay markaasi ma rabaan gobolka ama sidoo kale inay ka baxaan mandera arrimaha dowladnimada inay ka baxaan ma rabaan marka haddana waxay markaasi daba socotaa in azmiya ay ku daba dhumanayaan badankoodana dad weliba hadda u taagan xilalka kala duwan hadday governor tahay hadday tahay kuwa markaasi u taagan qaar waxay ku jiraan jubilee qaar waxay ku jiraan dabcan azmiyo la umoja raa'ila had u wato qaar saasay u kala qaarkood u wada galeen marka waxay markaasi ka fogaanayaan gaabskaasi ay doonayaan in uusan laga dhinac kale laga soo gelin dhinaca dowladnimada ay rabaan marka inay badi badankooda ay u bataan yuusufow si wanaagsan dabcan qodobkaasi mandera sidoo kale barasabka iminka halkaasi jooga cali roba xisbi ayuu wataa xisbigiisa sida aanu sheegnay waxaa lagu wadaa inuu ku biiro azimio laumoja isagoo kasoo gelaya dhanka jubilee waxau leeyahay marka hore jubilee ayaanu ku biirayaa kadibna waxaan kusii beeraynaa azimio laumoja taasoo micnaheedu tahay in saddexda barasab ee halkaasi kasoo jeeda dhammaantood ay si buuxda u taageerayaan azimio waana la filaya sidoo kale in qaarkood maanta ay halkaasi ka qayb galaan sidoo kale xildhibaanada badankoodu iyaguna halkaasi kasoo gala azimiyo ay taageersan yihiin iyo senataraduba dabcan marka gobolka waqooyi beri waxaa moodaa waa markii ugu horeysay inay suurtagal noqotayso in hal jiho ay u kacaan oo codadkoodu hal meel ay markaasi u jihaan laakiinse taasina waa fursad yuusuf ay wax ku goosan karaan maadaama hal saddexdii markaasi hogaamiyaasha ugu sarreeyey sidoo kale kuwa iyaga ugu tunku culud siyaasiyiinta halkaasi iga soo jeedaan ay hal meel u wada jihaysteen arrintaasi waxay u sahlaysaa in qofka ay doonayaan inay codkooda ku shubtaan ay la fariistaan miiska gorgortanka wax weynna kasoo goostaan yuusuf taasi waa fursad aad iyo aad u weyn oo shacabkana ay sidoo kale wax ugu qaban karaan si guud waxa maanta laga fili karo waa kulankaasi ka dhacayo ismaamulka wajiir amaba isu soo baxaa si uu qabanayo raila odinga oo uuna leeyahay aniga ayaa mudan aniga ayaa waxyaabo badan idiin soo qabtay sidoo kale yuusuf ow mar mar kasta oo aad dhegeysato hadallada raila odinga marka halkaasi uu tago waxa uu ku faanaa oo mar walba uu sheegaa in uu waxyaabo badan usoo qabtay ama kasoo saaciday gobolka waqooyi iyo bari waxyaabo badan ayuu mar walba uu soo sheegaa marka si lamida maantana waxaanu markaasi la rajeynayaa in arrimahaasi uu halkaasi kasii ambaqaado laakiinse hadalka ugu dambe codka ugu dambe iyo sidoo kale the last say ay dhahaan waxaa iskale waa shacabka oo iyagu dooran doona cidda ay doonayaan cidda isleeyihiin wax waa uu u tarayaa haddii ay noqon lahayd xilkaasi ugu sarreeya madaxweynenimo iyo sidoo kale haddii ay noqon lahayd xilalka kala duwan ee siyaasiyiintu iyagu markaasi ay u tartamayaan dhegeystayaal
eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan muscab waxaa jira nin dabcan ey uu lahaa ey ayuu lahaa dabcan eygaasi wuu soo xanaanayey waa soo tarbiyeeyey waxyaala fara badan buu u qabtay eygii aadna markaasi saaxiibay u ahaayeen eygana wuxuu ahaa waaridiye wax walibana uu qaban jiray wax walibana uu ka celin jiray eygii maalin baa marka uu aada oga xanaajiyey waxaa ka xanaajina ninkii lahaa ninkii soo tarbiyeeyey marka eyga dadka kale ma rabo ninkii lahaa oo keli ayuu raba marka dadkii qoyska ayaa dhaheen eygan ma inaga qabatid eygan ma inaga daysid eyga maa naga fogeysid eygii maa naga daysid eygii markii dambe waxaa dhacday ninkii soo xanaaneeyey ninkii soo tirbiyey ninkii dabcan saaxiibe ay ahaayeen in maalin markaas intuu ka xanaajiyey yaa laga xanaajinaya eygaa laga xanaajinayaa intuu markaas aada uga xanaaqay eygii ayuu markaas eygi intuu gees tegey ayuu aada u ilimeeyey intuu gees madax ayuu saa u saaray geed kadibna ilinaa kasoo dhacday egeyga wuu ooyey markuu ooyey iyo markuu ninkii markuu arkay eyga oynayo buu marka wuxuu kusii dhuftay haraanti qaybta dambe eyguu kasii booday meeshii meel kaleu sii tegey eygii maalin dambuu oynayay ilaa maalintii eyguu aad u ooyay eygii ilan marka eygii wix baas wax dhaawaca soo gaaray xanuunkii la ooyey marka maalin dambuu arkay in marka haddana eygi dan uu kale ninkii uu baneeyba markii dambe eygii wuxuu sameeyey asagoo eygii meeshii jeegu ugu tegey buu markaa wax gacantu ku hay ku dhuftay isha korkeeda markaasuu eygii qayli wah wah wah wuu qayli markaasuu aamus yani wuu tarbiyey mogtahay aamus dha u aamusay markaasuu eygii diid inuu aamus wax kaloo qaado ku tuuray eygii intuu soo orda ku boodo qabtay xiniyihiisa eygii afki yani ka qabtay xiniyihii yaa qaylinayaa ninkii wuu qayli markii lagu qayl dadkiyaa soo baxeen markii la arkay waxaa la arkay eygii ninkii xiniyi ku dhegan waa laga bujiyey eygina way dileen ninkiina dhaawaca soo gaaray isbitaal loola gaaray waxaa le in markaas labada raay in laga bixiy xiniy dhan laga bixiyaba haye haye maxaa ka fahmi karta adiga maa eyga wax ku qabtay adiga ma ada maaha muscabow eyga maxaa ku keenay inuu meesha aado ninkana maxaa ku keenay in eygii uu soo heerkaa gaarsiiyey heerkaa isla soo mareen wakti badan saaxiibe ay ahaayeen haddana in dabcan uu iska fogeeyey uu dulo eygan hadda maxaa ka oyeysiiyey eygan muxuu u dulqaadan waaye haddana ninka meeshaas uga dhigay haddana muxuu iskaga fujin waaya haddana dabcan gobolka waqooyi bari ku socotaa sheekadan ma garad hadda waxaan ka hadlaynaa siyaasad waxaa laga hadlayaa raila baa tegayaa siyaasad san wadaala la-yahay iyo xoolihiibaa sidan aqoonsi baa la waxan baa la sheegayaa marka had baa la qoslayaa waa la sacabtumayaa waa la dhoola cadaynayaa alalalala leeyahay hooyadu way alalaswixibaa hadda la sameynaya ma fahante maxaa dhacayaa marka doorashaa imaanaysa hiblow kanaa la wataa kan baa la wataa kan baa la wataa qof waliba kiisu xanaanaysanaya qof waliba kiisu xasiisanaya laakiin ka xanaaji maxaa kugu dhici wax walba kugu dhici karaa xildhibaan adaa soo gelisay afkuma intaagi kartid boolis laga yaaba inuu kuu soo diro dha meeshaas qaraaca ninkaasi ii soo xira uu soo xiray laba haweenaa lagu berisay ninka kuu ordaayo sax waxaan leeyahay wadaan u baahana wadaan u baahana wadaan u baahana wadadaasee loogu helayaa wixii aad adig dabcan hadda kuuraa markii lagu leeyahay wax adiga aad leedahay waxna waa kuwaa samaan baad ku samayn kartaa wax wanaagsan baad ku samayn kartaa mar wax qaldanna waa ku samayn kartaa laakiin gobolka waqooyi bari may fahamsan yihiin waxay wataan unu kale waa yuusuf oo sheekada gobolka waqooyi bari ma fahamte baalkan ay wataan ee kuuraha ah tirada badan ay wataan may aaminsan yihiin inay wax walba ay ku qabsan karaan gabor hadhow haddii boodaan ay isku soo boodaan ayaga isqaninayaan xiniyaa isqabanayaan xiniyaa waxay isku qabanayaan qof qof kale yani kan markii la arko dadkii in ninka waxtar u leeyahay wax qabad u leeyahay ma eegayaan ma fiirinayaan kan kalaa isku di marka qoyska kale laga yaaba in xinaha kale kan uu qabto cobaadkooda marka la maqlay shanta sano kadib caawadkooda markaas haddana waxaa maqlayaan kuwa gobolada kale marka geesay soo firaan gaabtiyada kale horumarka gaareen sida nairobi sida mombasa kiambu marka luqunta la soo baxayn saasay dhahaya marka maxaa ku dhace or gobolka maxaa ku dhacay ma dadkii ay kursanayeen baa ku soo jeestay sax marka haddana dadkay soo dilayaan marka haddana war aan ka celino dadka haddana lagu soo lagu soo laakiin maxay kugu turan tahay haddana dadka lagu soo ordaya haddana dadka haddana la dili dadka dhimanayaan asagana marka macno ma lahan wuuna qiimo beene xini baa laga bixi isagana sax marka gobolada kale marka adigaa ku fiirinayaan oo rabta inay marka kor kaa fiiriyaan waxayna rabta inay kuu qabtaan gobol kale wax kuu qabanaya kuma qabanaya adi hadda wax isku qaban wayso marka hadhow cabaadkooda la maqli marka ma fahante cabaadka marka maxaa keenaya in la maqlo
xanuunkaas ayaa keenaya yusufow hadda masa marka arrimaha xinaha sheeguu booday fadhigu ka kacay wuxuu umaleyn ilaa asa la qabta musacoow marka hogaan ma qaban karti adiga ingeysan ku maleynaye haddii af wax kale laga sheega la istaagtaybo horta waxaa waaye anigoo nin dhalinyara ahay waan da yarahay aniga dee ma rabo inay meel walba lugta la galo manaa rabaa aad yaad warmasamaasina eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada bal fikirkooda aragtidooda dhegeystayaasha meel walba joogaan naga dhegeysanayaan eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan goordhan waxaa maqli doontaan tobankii markii la gaaro war iyo wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray tobankii barqinimo hadduu ee bahraani ka noqdo laakiin qadka telefoonka u hor masaxo
star f m hello
salaam aleykum hello soo dhow saaxiib magacaaga inoo sheegay halkaad inay soomayso waa cabdullaahi oo jooga nairobi haye cabdullaahi
waan ku dhow yahay barnaamijka la socotaa soo maahan
si fiican safarka rayla ee ismaamulka wajeer iyo gobolka waqooyi bari
waxaan is leeyahay aha
waxaa fiican in raga siyaasiyiinta ay uga faa'iideystaan dhanka horumarka haye
oo waxyaalaha ay kala seexdeen heshiiska ay ku gaaraan suf waxaa yeelay haddaas wadanka wuxuu ku jira xaalo siyaasi waana xilliga la gaari lahaa heshiis oona qofka la fiirin lahaa lana tijaabin lahaa qofkii wax waxtar leh waxaan dhihi lahaa dadka siyaasiyiinta oo inay ka dhoweeyaan adhowna ay la xisaabtamaan cidda ay ku taageeraan siyaasadda sifo gobolka uu horumar u gaaro waxaa yeela gobolka uu ka dambeeya gobolada kale wadanka waxaan dhihi lahaa inay hal meel aadaan waa danbaa ugu jirta waxaa yeele waxaa yeele taageero weyn bay siin karaan waxna ay ku goosan karaan haye
hadi waxaan dhihi lahaa waa inay heshiiska ka dhameeyaan dadka aada umaasantahay
waa tahay heshiiska inay ka dhaweeyeen uu leeyahay dabcan cidda heshiiska ka dhaweyn karto waa cidde laakiin qof waliba waxaa markaas la kala arkaya ama hadda la arkaya inay isku imaan karayaan dabcan muscab oo keliya dan hadda isku keenayso laakiin hadhow markii qof waliba xilka uu helo in markaas duurka la kala garaya dadkan la arkayna waxaa hadda arrintan ay la tala dadka shacabka in ayaga markaas go-aankooda imikan ay ka gaaraan oo dad kale aysan ka sugin xitaa siyaasiyiin inaysan aaminin ayaan ahaan aniga ka yuusufaan aan aaminsanahay walaal soo dhow magaca waan ku salaamayaa السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
وعمر معاذ مال باقل عجيب cumar mahad bookaa joogtaa soo dhow saaxib
لو برنامج ولا سعودة أنا هذا وحن بس وحن كل سنة يا سومالي Mm.
قف كهذا وقف عن وحنا عن ما تلقين أو هي لقين ناس كهذا وحنا لو ما قوان دولتي يا رجع مساجد ولا إذا الوقت ما هذا ما في فرصة هايسان maanta waxaan leeyahay ga- wa- si fiican agreement adag hala galaan ballanqaadyo adag hala galaan codkoodana sidaa ha ku siiyaan aad iyo aad
marka hadhow intay mal- la- ay dad ay wax ku eedinayan hadda maanta ku haystaan codkooda maanta si fiican waxyaabay u baahan yihiin oo dhan fursadda ay ka faa'iidaystaan bay la tahay wajeer adiga maxaad u baahan tahay waa reewajaar oo keliya maaha gobolka waqooyi bari laga hadlaya adiga maxaad u baahan tahay
aniga waxaan u baahanahay waxyaalo badan oo kenyaanka oo dhan aan kaga hoo aan aan kaga liibanaa jira xagga wadooyinka dayhiin iyo xagga een, dhac kas- dhan kastaba iyo xagga tuulooyinkeen iyo meel kastaba way aad iyo aad bay u hooseysaa hataa nadaafadda way hooseysaa marka qeybahaas ayaa rabtaa marka inaa iminkan aad leedahay in isbeddel la- la- lala imaado weeye
intaasoo dhan baa la rabaa in lala imaado oo baahida oo dhan saa u sheegata xagga abaaraha waxqabadka kulli dadka kale waxaa loo qabtaa dadkeena markay xanuunka iyo abaarta ay ku dhacdo kar- markaa kadib baa la qaban baa la qaylini
aad baad mahadsan tahay saaxiib cumarow cumar booka ayuu ahaa dhegeystaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu eh, barakaatu ruqiyo xuseen soo dhowow war ka wanaagsan adiga dhegeystayaashii maca muscab shukran soo dhowow
boqoy waay county wajeer haye ruqo
wallaahi maasha allah walaa siya ubantareer wajeer oo dagaal degayaan ma aqaano kuley waxaan macno lahayn ay laftahay aniga haye
waxyaalo fara badan baa u baahanaya yuusuf oo koleyna uga jeeda hadda dadka ku talagelnahay mhm
waa un koley waa un ilaahay noo qadaro ma arkayna laakiin la xisaabtanka aad bay u wanaagsan tahay maanta inkastoo madaxda dhan raila meesha iskugu keeneen oo waqooyi bare wajeer weliba qaasatan laga soo dooranayo mhm
inay kolley aad iyo aad ay ugu fikiraan oo macnaha waxqabad ay ku xisaabtamaan aad bay u wanaagsan tahay diiradda xoogo ay yar ma waxaad saarteen oo maqalka shabuuq eh xoogo meeshaan u dhawaayay
oo marka qorrixi qorrixi ku agdhowda miyaa taa meeshaan ka agdhow walaal wallaahi shan daqiiqa camal hataa uma soconayo laakiin hadda waxay ka jiraan war umaayo waxan unbaa laakiin idhagatiro hataa maqalka aad uu igu liidan yahay maqalkiin Eh, ka waran dadka halka iskugu soo baxeen saaka
isbaa uma tagti dhahdeeda me way maya yacni waddada dadka m- suma meel ma degnid ya walaala dadka so socodkooda ka waran saa'id waay saa'id reer wajeer oo ay soo bilaan bixin si aad iyo aad aad malayn karin kulley waxa abaaraha ayaan wax dhibka ayada ayaga maaha filaya maanta way hilmaameen leedahay wixii dhan
yaa walaala wixii dhan way hilmaameen baa leedahay Eh, eh, waxaas way hilmaameen abaaraha iyo dhibaatooyinkii aan soo maran dhan way hilmaameen oo maanta wallahi yuusuf oo xalay waljeer hataa waa laga saxawaysa waxanka iyo dhibaatooyinka socdo aad baad umahadsan tahay ruqyo waayo walaal bar shukran aad baad umahadsan tahay gabadhaasi xigaha kale muscab
star f m hello
allo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamuud dayar dhaqane maxamuud daahir dhaqane soo dhowo maxamuud
adigo xajiis bakar waa ini salaamaya marka hore si la mid ah
Eh, waxaa wey walaalow dee anaa horta waqooyi beri Mhm.
waxaa wey dhibka ugu weyn oo jiro waa dadweynaha weyn Mhm.
maxaa yeele ma xisaabtamayno haye
Eh, yusuf bakadaa meel la geeyo wax la xisaabtamaya male aad iyo aad
dadku wuu imaanaya haddana waxawaaye silamo yar buu meelaha kasoo qaadanaya siyaasiyiinta kale waa u- uu noo qaybinaya bisha cabbaan tumayna Mhm.
war ninkii muxuu qabtay muxuu keen lama dhahay sax horta dhibka noogu weyn oo nahay waa midkaas Mhm.
mar haddii dadweyne xisaab uu keeno ha ninka meej la geeyna wuu xisaabtami lahaa sax
wuxuu dhiraha hebel sidii la yeelay Mhm.
adigaa lagu yeelay mar adigana waxaa kaaraankaada qaban karta ha
iyuu qaban lahay dadku la tashan lahay hataa uu dhihi lahay war meejan dawladii sidan aan dhahay sidana wax baa i- seen wax yeela odayaasha garab ii noqta meel hebla aan aadno war waxaan ha ila qaayiliya uu dhihi lahaa Mhm.
laakiin hadda ma jirto xisaabtaas meesha way ka baxday marka waxaa weye nimanka siyaasiyiinta waqooyi bari laga doortay waxay qabanayaan ninka ayaga ma la soo shiinaya ayaga meesha mushaarkoodaas iyo keetigoodaas ma ogiye waxgal kale iyo fikir kale kuma jiro ilaa wixii gadaal loo reebo waxaas weeyaan haye marka waxaan dhilayaa aniga dadweyne hadda raila waa maanta tegayaa mandera wajeer waan loo sacbatumaya beri jilaalka way imaaday gaar maalin shacabkaa loo tumaya hataa abaara ku jirtiina beri laba ge- sadde- shan gaari booya lacagtooda dadka biyo ugu geeya muusan dhin mana la nimanka lisocdeela maa ka codsan shacbaha maa loo tumaya oo adiga wax kala jiro male dadweyne ma xisaabtamaya oo malahoba annaga waktigan ku jirna waa kan waxaan soo dhaweyna male dhinaca bil- bilan dhow hadalka bila kulle hata waa dadka waxaa leelahay war dadka waxaa loo qabto waa rifaasiyin wax dhahay male odayaal maa la kaxaysana waxooga uma meejan bacdi xabad xabad kilimanjaro ma gacanta noola gelin annaga odayaasha shacbaa maantumaynaay ninka siyaasiga dantiisa muu marsan marka cudurka nahayo kaas weeyaan allaha naga bixiyo waa garta marka waqooyi bari hadda waad arkaysaa defrishin baa la sameeyey lacagihii annagaa noola dhiibay weli waan ka baahannahay marka waxaas waxaa weeye qabiil iyo waxaan macno lehayna ambaan ku daalnaa marka waxaan lehay ilaaha nasoo hanuuniyo haddii xisaabtan dadweynaha keeni lahaa waxan waan ka bixi lahayn oo qabiil iska dhaafi laha oon dhilayn yaa wax qabana ninkii oo maanta kuraas ku fadhi ama m b ama governor waxba muu qabani waa la cabaadi oo maanta siyaasad dhimaato xagguu tagi qoyskooda xoogaa umusiini war qoyska ninkii xumaa oo shalay laga cadaada maanta waa la wada maxamuud daahir oo wiilkaana war ninka shalay wax ma qabanine waa laga cadaadaya intee loo wada walaalow dhibkina haasto waa kaas allaha naga soo bixi aan dhilahay waqooyi bari ha isu tashan dhilahay dadweyne sidana ha isu dhaano ha isu tashanno inta i dhegeysan muslimiinta oo dhan meelay joogaana waan salaamaya idinkana shaqadaaniya waan tale wasalaamu calaykum calaykum salaam aad buu mahadsan yahay maxamuud xigaha starfm halow halow dhegeyste
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
hootiyaal cadow banaaney lagdheera soo dhowsiyaad
nolol waan fiicanahay haye
ubusubo kumasamaatayso bala samada ka weeraasay hebel wuu fiican yahay wuu fiican yahay waxba kuma hagaagu yiri ficli kaadi oo mushuuqka laga soo qoraa samadu anoo ka imaada wa haye haye
ilaahay subxaana wa tacaala ficli kaanaga samada allaha ka keeno annaga horta ninkaa hadda taranka uu sheego weeye iga horeeyey ha
haddii oo hadal badan aanadna buuxyo dhegeystayaal fara badanna way way way isu waayaan wax yaro muhiim maanka ka hadliraa ka hadal
maxaa weye nin walba horta muxuu iska noqday waqooyi bari wax danaysta la yidhaah haye
midka danaystaha ah waa qaran dumis haye
qaran dumisna meel laguma gaaro adi oo nafsadaada iyo taad wax ku islaacsan laheyd oo basalkeeda gelaysay yatiinta iyo ilmihii iyo masaakiinta iyo wadanka iyo dadkaada aada ku xisaabtamayna maanta soo ugu qabataa iska f m ilaahay khayr hatay waaga barya waa soo bandhigtaan waan ka hadalnaa laakiin wax faa'iido oo ay leedahay haba yaraatee ma laha ilaahay nin oo xir aadmi ma furo waa garta maxaa xal ah
wax xal oo hadda walaaw aan garan ani oo hadda hadda aan tukin karo waa laga maxaa yeelay wixii xal ay waan garanaynaa laakiin haddaad sheegto haddaan la yeelayna maxay tareeday haye yaaway dhibka ma shacabka
shacabka maxaaba ka sii garan kuwa maangoosiga ahoo maanasiyaasiga ahoo lax indheheeda waa ribaa la yidhi dadkan akhristay oo baarlamaanka ku jiro oo wax walba ka hadlahayo af ingiriiska ku hadlahayo sharciga la socdo baarlamaanka fadhiyo dadkaasuu dadkan wakiil ka dhigtoo dhowranhaya anaga reer baadiyaano geel baan dhaqaalaysana waan guur hadda geedi baaba si ani hadda oor baaba ii raba nin geedi oo oor u ranoo saca intuu wax ka cunaa iyo hasha intay dhaaqdaan maalinka kuurin way kuja way ka kuura hadda la dhaay ha
muxuu kala qaban mase muxuu kala ogma baarlamaan buu joogaa warniyow annaga dhibaatada ma haysato waan kuu sheegay dherer dhaweyd baan kuu sheegay waxaan ku nineteen eighty seven kutoonka maanta intaa kuuraa ridayaan ku wax ilaahay leey oo natiijo oon hayo oon ilmaa iskuulka ilmaa igu jiraan ani awey magaalada walaa la fadhiya hooyadayda waa fadhiya ani baadiyaan guurhaya ilmaa iskuulka ku jiraan da- way bogayin lambar fiican bay karaan hataa dawladda weligay cunug ma arkin oo maarata daakir kaa dhexle ama dawladda u geenaya mala ma jirto inta kuuru u dhicne gaari baa lagu keenay inta ku rid baa lagu dhigo qabiil iyo balaayaa lagu keeni oo dadka waa lagu diray aad iyo aad
war walaalow aniga maxaan leeyahay soomaali meel ay joogto dhan waa isku dhaqan waxay taa soomaali jirtana maxay ku heshiisay anay weligeed heshiinin oo un corruption oo un ka jiri iyo dagaal iyo wax dhiig la daadiyo kuwa inta joogaanna waa aristokratiyadaal cawaacadeelo waaweyn oo dareysto oo kale majaala oo cabayn adduunka waxay ka ogyiin aan jirin waay aad waa maasan tahay anaga hanoo dhaano oo aan ku salaam walaalo aad waa maasanta siyaad si la mid ah halo star f m halo dhegeyste
السلام عليكم calaykum salaam waraxma
مانديرا magacaaga
ماما أنزل كاونتي مانديرا soo dhowow maama anzal
وان كدوا برنامج ده مدقل وحان ليه ولا
mhm mhm
هدان مدقل وحان ليه هورتو دباتد أنك الشعب واي waayo shicibku wuxuu asaga u keensanin ma dhacaan haye
waayo waxaa waaye kuraha anaga iskale mhm dhibaatadan anaga inaga imaadayso waayo dadkan anaga mi
waa ka xumahay maama anzal qadka ayaa ka go-ay star f m halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
waay salaam walaal yaal yusuf madcab si la mid ah walaal
waa saciid cabdullahi wajeer soo dhowow wajeer iyo maanta iyo rayla odinga halka laga sugay ayaa ku sugan tahay dhalinyaro doonaan la soconaa tim rayla anaan tim rayla haya tiam rayla maxaad ku noqoteen maxaa ka faa'iidaysaan oo markaasi uu idiin soo kordhinaya
insha allah tim filaa rayla malo dhinga waa nin rogcada oo sanadi sanado badan kusoo qaatay dhanka siyaasadda haye horumarka ka hadal ha waxay nala tahay horumarka in gobolka waqooyi bari gobol dhanka horumarlaan ay ka jirto oo dawladda ay kabar qabeen mhm
haddii ay dawladdiista kusho insha allah waxaan filayaa isbeddel keeni doonaan filayna haddii ay noqoto dhanka kaabaha ganacsiga dhanka dhalinyarada dhanka shaqooyinka in horumar keeni doonaan nala tahay haye marka haddii aan dhalinyarana intaankan rayla amolo dhinga ayaan madaxa noo saaranya haye marka ninkaas aan ku socona insha allah khudbadan oo hadda siin filan bilaaban doontaa waxaa kasoo qaybgala fanaaniin kala duwan cali dhaanto ayaa kasoo qaybgala waxaa kasoo mhm
waataa dhegeystahaasi qadka xigaha siina walaal soo dhowow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
xaaji rooba buulembe mandera xaaji roble waqti fogan suukay dambeysay waana een, kabta ku dambeysay ma garanayo maxaa dhacay halkee ka baxday og waay
saaxiib horta awal shaqlaana iska laa hadda shaqaan yeeshee marka waqtiga ciriiri ugu noqday haye
marka waqti waqti koobanaad igu noqday marka daqiiq nus saaca ama hal saaca manaa nafsaas leeyahay intana waa un jaam garaysanta idaacadda marka saasa ku imaana dhib kale ma jiro seli Ah, alxamdulilah soo dhowow
waa dhow waa dhow barnaamijka waxaa isku saabsan maleynaa waxqabad la-aanta doorashada macnaha dadka madaxa la doorana aada iyo aada iliba raayla waxyaalaha markaas gobolka ay ka filan karaan ballanqaadyadan aanba wax laga qabanayn mar weliba
ha waa runta waxaa waaye horta feeri dhibka jiro waxaa waaye mhm
hasha adiga waa la foof marka aad foofiso meel macnaha daaqsan markaad geyso aha
habeenka caanaad ka maasha horta aada iyo aada
haddii meel duur cidla aad geyso mhm
habeenka caan marka maxay caani ku yaraas ma dhihi kartaa yacni waxma waxa- waxa mayba cuninba oo way baahan tahay she aada iyo aada caana macnaha caana lagu waay ma dhihi kartaa marka mhm
horta waxaa la yidhi wadajira gacmaha waa- wadajir bay macnaha gacmaha wadajir bay wax ku gooyaan mhm
ka dawlad ahaan ka shacab ahaan marka la yidhahdo marka horta dawladda ay noqoto oo national markay noqoto mhm
gobol waxa la yidhaha ayaa jira sax
marka reer waqooyi macnaha waxay waa laisku xibaa waqooyi bari ayaa la yidhahdaa mhm
marka waxaa rabaa reer waqooyi bari gaaras wajaan mandheera marka ay noqoto oo dadka hadda soomaalida dhulka ay degaan waxaa la horta wadajir inay noqdaan oo ay horta ay midoobaan mhm
ka midaysaan marka ay midoobaan kabacdina dawladda lala xisaabtamo mhm
gorgortana lala gala mhm
marka annaga waa ku doonanaynaa maxaad noo haysaa la yidhahda ajanta la kala qorto sax
markaas ayada ahayd macnaha warkii ajanta la kala qorto wax la kala qorto meel lasla dhigtay berita ninkii waa kula xisaabtami kartaa aha
oo wixii shir aan ku bilaan aami waa dhihi kartaa mhm
mana diidi karaa ninka oo xisaabta meesha taad mhm waa marka adiga aad isku duuban tahay mhm
ee dhibka yaallaa wuxuu yahay mhm
horta annaga iskama warqabno mhm
ka gool ahaan hadda madheer ahaan gaaris
mhm mhm
marka waxaan dhihi lahay arrinta ayada ah mhm waa dhib annaga oon aan isu kaynay soomaali ahaan aan isu kaynay wixii adiga meeshaas dhigto umaad ma garanaysaa umaad taallaa mhm
marka dadka annaga aanu dooranana dad ma garanaysaa dadweyne udooda ama waddan udooda maana waa dad dantooda wax ku xisaabtamaya oo keliya sax
in asiga diinta ku xisaabtan marka adiga muxuu kuu qabanaya su-aasha male nin walba wuxuu ku xisaabtan macnaha gurisaad ku dhusan lahay oo ma garanaysa waa tahay xaaji roblan ka xumahay dhegeystayaal ee qadkii telefoonka ka go-ay dhegeystayaasi waxaa leeyahay mar kale ayuu dabcan filaya ama filaya inuu dib loogu soo laaban doono haddii ibaaraan gabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay Ah, dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid a adeegii qeybta barnaamijka ka ah dhegeysanona shirkadda isgaarsiinta ee airtel four g wara farxad leh airtel ayaa ku keentay adeega xawliga four g waana xeer waana xawli markaas dheer uu ku socdaa iminkana dhegeysano isbedel xoogan ayaa markaas isbedelada kooban ee dhammaan wadanka ay ka wada gaarsiiyeen oo wax markaas adeega ku anfacaya dhegeystayaal airtel waxaa heetan ah, dabcan haadsan dhegeystayaal waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad markaas ka helaysa ismaalada kala duwan ee dalka guud ahaan meel walba meel fog meel dhow haddaad joogtaba iminkan war ha ku daayo adeega foji wuxuu markaas ku siin adeega dhegeysta waa mid fudud oo si wanaagsan oo uu qofku u isticmaali karo haddaad markaas muuqaal ka daawanaato qeybta youtube-ka qeybta facebookka qeybta whatsappka qeybta dhegeysta instagram-ka waxaasoo dhan ma aha mid markaasi kaaga oo kaana istaagayo dhegeysan iminkan waa hubaal waad haysaa waad ka faa'idaysan kartaa hadad waxaad markaasi soo dejisan kartaa sidoo kalena aad si wan si markaasi wacan uu kugu soo degi kara wax waliba aad soo dejiso haddii markaas aad dhegeyso wixii ma soo degayo wuxuu wareeganaya waxaas warkeeda ku daya saaxib waayo maba ahan mid markaas culays ah ileen qadka waa laga dhisay waa laga hagaajiyay fojiya lagu keenay dhegeysta maantaba ku biir qadka telefoonka casriga ee telotag laanta kugu dhowa ee telsono qabsan lafta ee tele foji xusnow waxaa markaas lagaa doonaya inaad markaas la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada ee airtel lagu iibiyo ama meel waliba airtel lagu iibiyo dhegeystayaal oo waxaa markaas lagaa doonaya in lagugu diiwaangeliyo si asxaabtaada hiladaada qaraabadaada qoyskaada aad markaas farxad waqti oo la qaadato la qosasho wada qosashaan wada kaftantaan wixii markaas ugu dambeeyana markaas ka wada sheekeysataan adiga hal mar uun dadkii ku dhexdhac ka lagaa warhayo oo ninkii muscaba maanta soo wacaya dadkii buu la hadlayaa oo marka wiilka muu jooga muu noola laga warhayo ileen ileen waa- waagaas waxaa ku cilayay ileen telefoon la-aan iyo qad la-aan baa ku cilaysa laakiin shirkadda isgaarsiinta airtel ayaa markaasi fursad markaasi kuu saashay kuna fudaysay howlahaasi inay markaasi kuu suurtageliso dadkaada ehladaada qaraabadaada inaa wada aada wada hadashaan sida inaad markaasi daawato xirfadaha aad ka barato sidoo kalena caruurta casharada iskuulada markay muraajacada casharada layliga casharada markaasi loo soo dhiibo iskuulada sidoo kale ay kaga muraajaceysan karaan qeybta youtube-ka dhegeystana soo waco noo sheeg waxaa markaasi kaga faa'iideysan karta adeega airtel waa fursad waxaa u helaysa inaad markaasi guulaysta noqoto bal haddabana la wadaag oo si- uu- sida uu yahay oo noo sheeg airtel waxaa markaasi adeega kaga faa- kaga dabcan uu kuu suurtageliyay sidoo kalena aad kaga heshay oo imikan marka aad leedahay alla ilaahay wixii aan rabay hadda ayaa lii keenay goormaad dhegeystayaal si wanaagsan aad oga faaideysanaysaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maam- maantaba soo iibso telefoonka smartphone haddaad smartphone laheen haddee dabcan dadki waad ka dambaysaa oo dadki markaa ma la jahan qaadi kartid oo marka xaragadaada iyo quruxdaada ma la arkay haddii markii gabadha telefoon casri qurux badan ee wadato ee laafiyanayso ee xaragoonayso faraha ay tagtaagayso telefoonkan dhibta u saaran yahay hawshana way qabsanaysaa cajisna ma- ma- dabcan gabadhi ma haleelayo oo hawshii si fiican bay u- u kala qabanaysa laakiin intaa markaas tooshala yar oo niicila yar aa wadato oo leedahay cunigii baa inta igaga turay da- da- bitrigii baa ka dhacay w- w- dab uu qaadan lahay waxaa kurbadaasi sheekadaas maxaa ku geliyay telefoon smartphone soo qaado kadibna leenka ayaa talagasho free ayaa markaasi helaysa ee g b dhegeystayaal oo dadkaada ehladaada qaraabadaada ayaa markaasi la hadlaysaa xitaa adigoo markaasi leedahay geeli weli ma arkin oo laba sano geeli ma arkin abaar xun baa dhacday baadiyihii bay meeshii jiraan xoolihii jiraan waxaa leedahay kii yarkii baadiyihii arigii geeli la jiray baa leedahay waryaa igu qaba bal geeli aw rabtigii bal aw sidaa ahe hashi hee oo sheekadaasaa kugu soconaysa isagana halkaasuu qosol ku dhufana ninkii baadiyihe wuxuu leeyahay waa ninkii geeleyga eh geelka la jiray wuxuu leeyahay war waxan maxay iga soo wacayso ilaa isagana wuxuu weligiis mu arkin maogtahay telefoon baad u dhiibtay marka waa hawshii adduunkii baa horumar gaaray hadday gabdhihii xarago- ku xaragoonayaan ee telefoonka dhegta gashanayaan ninka baadiyahana halkuu joogaa waa loo baahanya saaxib hadday gabadha ku adeeganayso oo baradhadii nyaanyadii iyo weliba ay ku gadanayso basashii oo adeegii hilibka ay ku gadanayso dhegtana telefoonku u saaran yahay mise ay leedahay waaka waan adeeganaya had- saaxiibkeeda mar qaar laga yaaba gabdhaha markay u sheegayaan ama ninka hasaaba hadda adeeganaya hilibkan ku suganahay gabdh laakiin markay markay frid tahay gabdhaha qaar markay frid yihiin musacwo gabdhaha markay frid yihiin mararka qaar xilliga hore ay ka lahaan waxay mararka qaar dhahaan "Ma garanaysaa waa xilliga de xilli hore markay kacaan isku daya marka inay video kaso waxay tusaysa yani in xilli hore ay kacday maxay samaynaysaa video hore videoka way ka wacaysaa qofka Haa.
Inaad wakaa- iminka ma quraacda kor fadhiyaa saaxiibayaal waa wax waa karinayaa weli Hordada qoraxda soo leeko.
bixin salaad subax ma la aadin saaxiibayaal iska baashaaraynaa ilmihi dugsi ilmihii yaraan dugsi u diraynaa iskuul u diraynaa oo sheeko aan loo jeedin bal marar qaarna iska wac videoga shalay kugu soo wacday bal ku wac kaama qabanayso hal Sabab- saac bay soo kacaysaa ayadoo markaas indhaha xitaa biyi marsanin marka waa sax laakiin kaftan bay naga tahay waxaasoo dhan laakiin iyadoo- laakiin marar qaar telefoonka ha ku daahina oo xilli hore iska kala carara si waqtiga xilli hore u kacdaan haddaba waxaan leenahay maanta waa ka faa'iidaysa qadka xawaarihiisu aad ku sareeya ee four g eight musa
hagaag aan haddii aan ka gudubno ee qodobkaasi iyo weliba eh, qad- adeega qeybta ka ah barnaamijka iminka ee dhankaasi iyo dhegeystayaashan dib ugu laabanaynaa daqiiqado kooban ayaa noo harsan barnaamijka xaaladda dalka maanta waxaan diiradda ku saaraynaa safarka raila odinga uu ku tegayo ismaamulka wajeer iyo kaasi oo laleeyahay waa safar ballaaran oo sidoo kale eh, ay qayb ka yihiin eh, dadka kale siyaasiyiinta kale iyo wufuud kale oo ka kala imaanaysa gobolka waqooyi bari bal arintan iyo si guud eh, waxyaabiha markaasi caqabadaha haysta gobolkaasi haddii ahaan lahayd amni xumo haddii ahaan lahayd waxbarashada iyo macalimiinta oo liita ar- haddii ahaan lahayd dhankaasi caafimaadka wadooyinka sidoo kale aqoonsiga dhalinyarada shaqa la-aanta horumar la-aanta waxyaabahaasi oo dhan iyo eh, waxaa markaasi ay ku goosan karaan iyo eh, faa'iidada ama waxay oga dhigan tahay gobolka waqooyi bari xilliyada doorashada iyo sanadka labada kun labaiyo labaatanka isbedelka ay la imaani karaan eber toddobo eber labo saddex shan eber ber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal dhegeystayaal aad u tiro badan ee wicitaanada ku jira saaxiibada aanu kusoo gogweynayna barnaamijka halow star f m halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa istaa fm soma si wanaagsan
horta waa xuseen xaaji buntoobarta bangal haye xuseen oon kusoo dhaweynaynaa
horta idaacaddaanu soo gala waaye kow haddana waxaan rajaynayaa inaan soo dhaweyn sharaf laan heli doono xagga idaacadda si aad ayaan kusoo dhaweynaynaa xuseen
Een, haddaan galaa barnaamijka aniga waxay ila tahay horta rayla sigitaanka uu tegaaya northeastern ama wajeer uu tegaaya horta waxa soo kordhina ma jirto Mhm.
sababtoo ee wixii ka weynaay oo mudnaay maanta madaxtinimo sooma qabanin oo madaxtinimo kow maanta uma aha ama xil maanta kow ama uma aha Mhm.
waxyaalaha hore uu hagaajiye ayaanu la arki lahay haba yaraatee Mhm.
Een, haddana doorashadan aniga horta waa maqlahay kolle la ahaay rayla ayaan madax ku wadnaa aan ku wadnaa ay dhegeystayaaalka ay lahaayeen waa yara maqlahay Mhm.
anaga horta haddaan nahay anigaanba iska waraqabina kama madaxaan ku wadnaa sheegteen dhegahana kuma wadna maxaa dhacay
waayo waxqabadkiisaaba iska gaaban cimrigiisuna u gaaban yahay ayuu magaranaysaa waktigiisana u gaaban yahay Mhm.
oo waxqabadkiisana uu yaryahay haye
marka anaga waxa aan haddii ay doorashada madaxda sare ay noqoto horta william ruto ayaan ayaa xogo rajaan uun kaleena maxaa uu ku qabanayaa william ruto
william ruto dhaqaalana waa hayaa niyiina waa hayaa waana nin dhalinyare inuu dadka la jaama qaadana waa laga yaabaa dhaqaaluhu hayo eh, maxay tahay oo iminkan uu dadka eh, gobolka waqooyi bari waxba ugu tarin oo markaasi ugu tarayo waa u tarayaa oo horta afka keliya waxba tiri mahayee ee waxaaba goobaabinta keliya oo dalka iyo dhalinyarada hoosta laga soo dhisay qowlkaas keliya wax loo dhigaan lahayn waa garta
marka wixii asaga lasoo guuxayana dee waanun arki doonaa anaga kaas ayaanu soo dhaweyn naga mudan moogiyo boqolahaan hadda sii daadanaya aniga horta ku- lama socono sababtoo ee waxqabadkoodana uma bogin ayagana uma bogin gudilo walba markuu xil iyo darajo rabana asagaa isbunbuuna isqaadayo hadda meel ku dhacaya waa garta marka eh, safarka raila odinga waxba ma soo kordhinayso inay noo soo kordhin doonin ayaan umalaynaa hataa hadduu hela iyo socodkiisaan midna waxay noo soo kordhin ma jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam aad baa mahadsan tahay xuseen dhegeystaasi baa mahadsan yahay raila odinga waxba ma soo kordhinayso ayuu leeyahay safarkiisa soo dhow saaxiib eh, soo dhow walaal
Halo, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Waxaa xabiibo ma gaari joogtaa?
oo kusoo dhaweynayaa xabiiba
Waa dhow yahe.
haye
aniga horta waxaa eedeynayna dadka maaragta oo gabanaha madaxda noo oo oo kama gabana senator m p yaasha dadkan ama aa- aa- aa dhibka saarayna haye waxaa u saaray maanta camal raila mimaanahaya mhm
raila waxaa waay anaga waan sheegay dhibkan waan sheegayna gabanida hadlaa rimadheera saanay rabaan rewaje saanay rabaan haye anaga meeshaan laga dhaqaaqa mogta nairobi aan dhacaade mhm dadka dawso allahay oo hay ballanta qaada aaway aaway waxaad ballanta noo qaada aaway dadka dhiinayaawa waa iyaga
waa ayaki mhm ayakiyow lacagtooda day lacagta lacag waa lasoo siiya oo laka wax ku qabta mhm lacagtay lasoo siiya oo laka haya wax ku qabta lahana lacagta lamaba arkaba dib yar oo laba gaari isku daba mari karin ama dheeraa loo dhisa alguna barbaro loo dhisa waxaana u qabta lacagta ka baneed aanku dabaqaa ugu dhisanhaya mhm aana maba eedayaba yacni dadka madaxda maba eedayaba haye dadkan eeda waa kuwa gabana from the from MCA to gabana marka eh, maxaa xal ah
halka waxaa waay yani hadda hadda kama rail hadda fiir maanta camal horta rail arka ma dheer xaggiis waxa ka sugayn xaggiis maba jirtaba Sabab?
hadda kooda ma kiyaambu aad jooga afa dhehe ma dheer oo dad yar jooga lacag badan la siina kiyaambu uu dhehe kaas aniga horta xaggan ma dheer waxaan ka sugayn raila maba lahaba wajeer afadaani wajeer naagta lagu meel rabtaan akoona guusha ciida ciida dhinaceeda waa ku teetayaan xagga wajeer laakiin ma dheera anaka raila waxaan ka sugayn ma uur bil maxaa waxaa le wixii uur ku jira afaa xada laakiin Raila siyaasiyiinta Mandela ama eh, Sora.
mandera ayaa raila odinga eh, taageeraya
madhaar anaka maba rabno raayla anaka hadduu imadan ha imaadan waad ka dhegaysanayna waxay dadka cuna ha ka cunaan laakiin ninkaan taageena william samoy ruto ninka botan ah soole maas ninkaas oo howl dhaqasay gaara maanba howl dhaqasee leeni musa uku waa arkeen ciddooda Laakiin aan weydiiyo. aan ku weydiiyo eh, william ruto sideed ah, dabcan toban sano ayuu madaxweyne ku-xigeen ahaa jubilee uu ku jiray Eh, maxaa ka faa'iideen reer mandera waa ka faa'iida inta ay hurunka jira kasii sano hore fatiin baa laga faa'iida waxba horumarka horumarka kasta isbedel waa aragne haye inta dambe yani oo maada yani isaga yani raila gacanta gashadaanaya tuug uu leh tuug horaan oo haan oo ahaan maba raacin horta anaka tuug dhahaya oo laha dhaca hadalkiis maba yeerayna anaka william ruto samoy maa naqaana haddana isaga isku sugayna aadan bara ducaal meesha aadan bara ducaal u daba kacay wuxuu ogyahay ninkan raila maba rabna anaka meesha aadan bara ducaali jira aad baa mahadsantahay aad baa mahadsantahay aad baa mahadsantahay Salaam eh, yuusufow dhegeysta ugu dambe ayaan siinaya calaykum asalaam waraxma aadaan ku salaamay adiga bakarka barqala midda walaal
maxamuud mukhtaar gaadi mandheera kaasi ergay hay maxamuud waan kusoo dhaweynaynaa
aada u mahadsantahay horta een, safarkaas maanta la leeyahay waxaa wajeer tegaya een, raila odinga madaxa o d m wallahi aniga horta inaasan macno weyn soo korinayna waa taa Een, een, raila waanu ognahay horaa loo soo bartay ra-iisul wasaare saxeenu dalka kasoo noqday een, taariikhdiisa kulli waa la hayaa hadda ani ilama aha ninkii taageerayana inuu wax een, maxay ahaydee hadda uu ujeedin karo wanaag laga sheegi karo hadda soomaali ahaan haddaanu nahay wax hadda qiimo uu noogu fadhi ma laha taa haddii ku guuleysto waxaan isleeyahay soomaali meesha hadda basbeelka sidan bay tegaysaa yaa qiimo kuula adiga marka
marka een, ani ahaantayda waa fikirkayga een, ninka hadda ri- een, william ruto een, dabcan intuu xilka hayay oo madaxweynaha la soo shaqaynayey intii hore isagii madaxweynaha isku kaacnaayeen ammaantiisa way socotay laakiin dhaliish hadda loo jeedinayaan madaxweyne ku-xigeenka xafiiskiisii waa lagala wareegay een, fursad uu shacabka ugu shaqeeyana lama siinin waa gartay marka maxaa ka faa'iiday inta uu xilkaasi hayay oo xafiiska joogay ah, ka xumaay dhegeystihi ugu dambe ayuu ahaa maxamuud su-aashaasi ayaa weydiin rabay dabcan Eh, dhegeystihii eh, markaasi eh, soo jeediya eh, raila odinga ayaa wataa bal waxa uu ku taageerayo midkii leeyahay isna ruto waxaan u tarayaa bal waxa uu u tarayo ayaan weydiinaye Eh, dhege- yuusuf iyo eh, dhankaasi iyo gabagabada barnaamijka muscabo intaanan soo gebagabeynin een, adaa noo soo xiraysa bal marka hore aan soo qabto mid ka mid a adeega qaybta barnaamijka dhegeystayaal war farxad leh eatel ayaa markaasi ku keentay adeega xawliga ah eatel haatan waxay sii xoojisay adeega foji oo aad markaasi ka helayso ismawalada kala duwan ee dalka adeegan foji oo markaasi ku siinaya waxyaala fara badan waxyaala markaasi in badan aad ku taami jirto waxyaala fara badan farta aad u qanini jirto adeegan dhegeyso mid markaasi fudud si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso ama haddaa rabto inaad muuqaal markaasi inaad daawato hadaa rabtid qaybta youtube-ka qaybta facebooka qaybta whatsappka qaybta instagram-ka iyo weliba qaybta markaasi telegramka waxaasoo dhan iyo weliba qaybta iminka tiktok-ka ha hilmaamin ma ahan mid markaasi kaa go-ayo dhegeystayaal makaamana istaagayo oo si fudud ayaa markaasi howlahada markaasi kaga dhamaysan karta hadad waxa markaasi soo haddaa wax soo dejiisanaysana sidoo kale kuma dhibaayo oo waxaada si degan ayay kaaga kaaga soo degayaan ama sidoo kale dhagahaada indhahaada ay u qabanayaan waayo maba aha mid culays ah dhegeysta maanta waa ku biir qadka telefoonka casriga ee telotogland kugu dhaweeya airtel soona qabso airtel lafta foji xusna waxaa markaasi lagaa doonaya la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegaysa dukaanka airtel internetka airtel foji waa markaasi kaa caawinaya inaad ka daawato waxyaaba fara badan sida inaad markaasi ka daawato xirfadaha aad markaasi ka barto sidoo kalena caruurta waxay markaasi ka muraajacaysan karaan casharada iskuulada layliga looga soo dhiibo iyo weliba dugsiyada dhegeysana soo waco noo sheeg waxaad markaasi kaga faaidaysan karta adeega airtel foji waxaad markaas fursad u heli kartaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag sida in markaas inuu yahay ama wuxuu yahay adeega airtel haddii markaasi adiga aad qayb markaasi ka tahay ama sidoo kale imikan aad isticmaalayso adeega airtel iyo sida waxyaalaha markaasi kaaga daaficay waxyaalaha markaasi in badan hamu dabcan dhibaato u qabtay imikan uu kaa xaliyay dhegeyse goormaa si wanaagsan aad uga faa'idaysanaysa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri maantaba kusoo bir telefoonka soo qabso soo iibso telefoon smartphone ood ku heli karta qadka wanaagsan ee airtel foji dhegeystana halkaas aan kusoo afmeereen dhegeysta barnaamijka hagaag dhegeystayaal barnaamijka halkaasi aan kusoo gabagabeynana waad mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka idaacadda hogaanka xaaladda dalka ayuu ahaa yuusuf bakad masax sumaale idin daadihin ee kulankayga ayaan berito u kulmi doonaa hadduu ebeiraahdo barnaamijka madasha ayaa fooda inugu soo haya